بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحاضرة أنه مقع درني دفع البهتان وردع العدوان بين أبورك علنتيسا يعليتنك radcintiisa ama wax ka qabashadiisa waxaa laga yaabaa qofku inuu la yaabo magac bixinaha kan been abuur iyo collaytan iyo wixii lamid a laakiin markaynu galno haddii alla ka dhiga insha allahu taala muxaadarada gudaheeda ayaan marka u daynayaa qofka mustamica ama qofka muxaadarada dhagaysta inay ismutaabaqayn karaan cinwaanka iyo muxaadaradu yacni madmuunka muxaadarada iyo cinwaankeedu war inay ismutaabaqayn karaan waxaanu ka hadlayno darsigaan aan u caqidnay buhtaan iyo been abuur iyo calaytan celintiisihi inay sidaa u tahay iyo inay ka duwan tahay muxaadaradu walaalayaal asal ahaan waxay tahay wadaad ka mid ah wadaadada ku nool wadaadala nairobi xasaan xuseen la yihahdo ayaa wuxuu jeediyey muxaadaro uu kaga hadlayo wuxuu isagoo ugu magac daray akhtaada jamaaco ka mid a jamaacadka islaamiga ee soomaaliya ka jirta oo leera jamacat lictisaam dhibaato male qofka muslimka inuu qof kale walaalkiisa khaladaad uu leeyahay ka hadlo cid macsuumihina ma jirto qof kastaba uu khaldamayaa qof bani aadam ah oo xaqa wada asiiba qof kastaba akhtaa buu leeyahay zallaad buu leeyahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye manhaj aada moodo amaba aanyaan odhan aada moodday ah manhajkii khawaarijta iyo takfiiriyiinta oo la huwinayo shaarkii ahlu sunnaha oo maalinba ummaddii soomaaliyed muslimka ahayd in lagu gaalaysiinayo maantana waxay maraysaa jamacaadka islaamiga qaar ka mid marka in la gaalaysiiyo oo la yihahdo murtadiin muxaadarada waxaynu kaga hadli doonaa toban qodob haddii alla ka dhiga insha allah qodobka koowaad horta waa muqadimo muqadimadu oo dhowr qodob aan u kala qaadqaadi doono aanan ku dheeraanayn insha allahu tacaala qaybta koowaad ee muqadimadu waxa weeye khutuuratu takfiir almuslimi biduuni bayina qofka muslimka oo la gaalaysiiyo iyadan wax bayina ama wax cad loo haysanin ilaa sharcigu wuxuu tilmaamay gaalaysiintu inay tahay yani waxa way maaragtay kufri bawaaxa inuu yahay wax muuqda inuu yahay qodobka labaad tanbiihaad wa istidraakaad laa tatacallaqu fi sulbi lmowduuc muxaadarada markaan dhegaystay wadaadku uu duubay runtii aanu malanay qadar saacad iyo labaatan daqo saacad iyo soddon daqo meelahaas adigu saacad wax dhe iyo wax la jira soconaysa maca su-aalaheeda akhtaa badan iyo tanaaqudaad badan iyo masaa'il badanoo u baahan baxdi iyo tacliiqaad iyo tacqiibaad ayaa iga soo baxday marka laga reebo muca muxaadarada oo ah dadkan muslimka iyo jamacada islaamiga marka u gaalaysiinayo kuwaana marka waxaan rabaa si deg dega inaan akhtaada jaanibiga ah iyagan aan wax yar uga irado hadii alla ka dhigan insha allahu tacaala intaas kadib waxaan u gudbayaa bal kalaamkiisii inaan soo raro hadalkiisii muxuu yidhi si aynu uga cadaalad samayno intaa hadalkaas iyo radintiisa iyo naqdintiisa ayaa qodob ku xiga noqon doonta kadib waxaan uga gudbaynaa culimmada waaweyn casrigan iyo zamanka nooli maxay ka yidhaahdeen intikhaabaadka doorashada iyo baarlamaanadoo la galo maxaa yeelay wadaadku waxa uu ku gaalaysiinayo jamaacada islaamiga baa wax tahay mas'alada ah inay bannaanaan karto inay bannaanaan karto gelitaanka baarlamaanada ay bannaanaan karto doorashooyinku ay wax bannaan noqon karaan bal maxay culimmada waaweyn ee zamanka nooli ay ka yidhaahdeen waxaan ku xijin doonaa jamaacaadka islaamiga ah caalam islaami ka jira maxay iyaguna ka yidhaahdeen baarlamaanka iyo gelitaankiisa intaa kadib waxaan ku xijin doonaa firyadan ama been abuurkan ee axkaamta laga dhaliyey xaggee bay ka timid wadaadku sida anigoan aaminsanahay maqaal nin qoray ayuunbuu isagii tatabucay qaatay qawaaciddiisii usuushiisii dawaabidiisii xataa nawaadirtii iyo waxyaalihii nukadka ahay ku soo arooray maqaalkaas ayuu xitaa soo qaatay kadibna wuxuu ku tadbiiqiyey jamaco ka mid a jamacaadka islaamiga ee markaa soomaaliya ka jirta waxaan ku xijin doonaa halkaana xasaanu burhatin min azamani kaafiran murtadan isaga laftiisu tolo waqti waqtiyada ka mida magaal buu ahaa murtada masaladan hadda uu dadka ku gaalaysiinayo mar buu isaga laftiisu qabay oo aaminsanaa in baarlamaanadka la geli karo weliba baarlamaanka kenya la geli karo wakhtigaa tolow isaga laftiisa markaa murtad kaafir oo gaala miyuu talo u ahaa intaa kadib waxaan uga gudbayaa thimaaru mithl hadihi shuduuda maxaa ka dhalan kara maxaa ka dhalan kara midhaha ka soo bixi kara maxay yihiin masaa-isha shaadka ah maxaa ka dhalan kara oo laga dheefaya qodobada qodobka sagaalaad wuxuu noqon doonaa tobanka qodobihii xaakimiyada diinta la isku xukumo ahamiyadda ay shareecada islaamka ku leedahay jamaacadatan hadda la gaalaysiinayo iyo manhajkeeda waxay ka qabto dasaatiirta wadciga iyo mowqifkeeda baarlamaanada in la galo ayaan iyadana si kooban u tilmaami doonaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala iyo khitaam iyo gabagabo xaadaradu waa intaas waxaan ilahi ka rajeynayaa subxana casa wajal inuu khayrkeena waafajiyo dhammaantiinba hadalkeenana ka dhigo mid toosan waafaqana sharciga ilahi subxaana casa wajal waxna toosiya isaguna asalaan marka horeba u toosan inta aanase muqadimada u gelin walaalayaal waxaan baraarujinayaa waxaa kalifaya maanta in la yiraahdo jamaaca islaamiya ah oo mesela jamaacat al-islam bil kitab sunna oo kale waa gaalo in la yiraahdo waxaan u aaminsanahay waxa kalifaya wax kala maaha iyo qaar kamid ah culimadii Soomaaliyeedba waxa kalifaya waxa weeye waaqaca maanta Soomaaliya ka jira oo lagu kala aragti doonaaday tusaale ahaan ninka u arkaya war hadii dhulkeeni dagaal aan waxba lagu tarayn oo aan dhibaato inuu sii siyaadiyo mooye aanu maslaxad keenaynin maqaasidii jihaadka loo sharciyey haddii aanay oofsamaynin oo meesha aanay ka soo baxaynin oo ay dhibun sii siyaadinayso dagaalkaasi noqon maayo sharci iyo jihaada fasaad iyo fidnu noqonaya ninka sidaa aaminsan in markaa mowqifka uu aaminay oo markaa lagu khilaafay darteed lagu gaalaysiiyaa arrinkaas waa arrin aad iyo aad maaragtay khutuuradiisa ula weeyey waxaanu ku baraarujinayaa walaalayaal dadka in la kala saaro adigu kooxdaad ku qanacsan tahay ee aad aaminsantahay inay saxan yihiin magacay doonaba ha yeeshaane iyo ummadda waa kala jaad ummadda xuquuq bay leedahay ummaddu yacni waxa weeye maaragtay allahu mustacaan habdhaqan gaar ahay leedahay waxa la yidhaahdo kooxaha iyo jamaacaadka iyo afraadda iyo ashkhaasta ummadda ka mid ihina iyana habdhaqan kale ayay leeyihiin bimacnaa ummadda muslimka ah qofkii colaadsadaa axkaam buu leeyahy koox ka mida ummadda qofkii colaadsadaana la mid noqon maayo inuu ummaddii muslimkaa inuu colaadsaday saa darteed ummadda qofka naqdiye muslimka ah oo yidhahda muslimiintu waa sidaa la mid ma aha qof naqdiye ama wax ka sheegay koox ka mida kooxaha muslimiinta ah koox ka mida kooxaha muslimiinta ahi way khaldami karaan saxbay yeelan karaan waxa lagu maagayo ama lagu colaadinayo ama lagu khilaafsan yahay ama haddii la doono qoloba kula dagaalantay waxayba noqon karaan xataa wax lagaga garleeyahy حتى لغا غرليه بين نقون كران waxay kala noqon karaan muslim lagu khaldamay oo muslimku waa isdilaa waa heshiiya muslim lagu khaldamay laakiin ma aha in la yiraahdo ummadii islaamka diintii islaamka in sida loo dhigaa waa nooc maaragta Allahu musta'an inhiraaf weeye ee waxa kalifayaana maanta khaladaadka ma weynayno maqlayno waxa kalifaya wax kala ma hawla layaal waa labada mas'alo sheekh sida waaqic adigu aad u aragto kuula arki waayay iyo adigu cidda aad u aragto inay muslimka u dhan matelayaan oo aan lagula arkin inay islaamka iyo muslimiinta u dhan matalayaan labada mas'alo isku khilaafkooda ayaad moodaa inay marar fara badan takfiirintan iyo guluwgan intaa la xarkaha goostay ay markaa keentay iyadoo ay ku ficnay in masaa'isha la isku khilaafsan yahay si kale loo cilaajiyo looga hadlo مقدمة ولا ليال قدر كذا كواد وحي خطورة تكفير المسلم بغير حق خاصة العلماء وطلبة العلم والدعاة وعدم الاحتياط لهم خطرت إلى هذا قفك مسلم قال قال يسيو حق الآن قال هان علماء dadka ducaada ah dadka dalabatul cilmiga ah iyo iyadan arintaa laga dadaalin laba xadiis iyo saddex naqli oo culimada muslimiinta laga soo guuriyay baan kaga ekaanaya intaa wixii ka badan in loo raadsado culimadeena way ka hadleen kutubna waa laga alifay in meelaha marka loogu laabto xadiiskoodu waa xadiiska muttafaq ahaa Abdullah ibn Umar nabigu yiri alayhi salatu wassalaam ayuma rajulin qala li akhihi kafirun baa biha ahaduhuma qof kasto oo walaalkii ku yiraahdo gaal mid un bay ku laabanaysaa ama kaan la yiri waa gaal baa gaal noqonaya ama adiga markaa gaal noqonaya xadiiska labaadi waa xadiiskii sheekh al-Albani rahmatullahi alayhi saxiixada uu ku saxiixinayay sanadkiisana al-Haafid ibn Hajar al-Asqalani uu ku tilmaamay inuu yahay isnaadkiisu jayyid markuu fasirayay aayadii watlu alayhim naba alladhi aatainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin wuxuu nabigu yiri xadiiska Xudayf ibn Yaan baa warinayay nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam inma atakhawafu alaykum rajulun قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام يعني waxa aan idin ka baqayaa oo maaragtay cabsideeda ugu badan ay ku wajahan tahay yuu nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa weeye nin quraanka akhriyay hada hadiska u fiirso nin quraanka akhriyay markii quraankii wanaagiisa ka muuqday islaamkana qof waxtar u ah uu u noqday ayuun buu mar kaliya meel kale ka fadkudiyey fansalakha minhu wanabadahu waraa'a dahrihi diintii buu ka dhex baxay xagga dambe dhabarkiisaana waa ka tuuray wasaca calaa jaarihi dariskiisii buuna markaa ula dhaqaaqay bisayfi seef waa dariskiisii muslimka ahaa buu seef ula dhaqaaqay waramaahu bishirki shirki iyo kufriga gaalnimana waa ku tuuray nabiga marka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey rasuulka ilaah yaa nabiy allaahi ayuhuma awlaa bishirki gaalnimadan keebaa mudan marka wax lagu tuurayo ee dariska ah mise kan wax tuuraya ee ninkii qur-aanka yaqaanay ee khayrka lagu bartay ee mar keliya waddo kala qaaday mise kaa weeye ka gaalnimada mudani nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal iraami kan wax tuuraya ee dadka isagoo gaalnimada ku tuuraya ninkaa weeye ninka markaa gaalnimada mudan ee gaalnimada u dhowey labada xadiisi waxay runtii waana u yihiin qof kasta oo markaa naftiisa iyo aakhiradiisa u turaya inuu iska ilaaliyo yacni ku gaalnimo xukumidda dad muslimiin aynu ku gaalnimo xukumo isagoo markaa wax bayina oo cad oo kufri saraaxaho meesha yaalla marka aanu jirinin mas'alada ah in qofkii halkii laga odhan lahaa waa khaldamay lagu bedesho wuu gaaloobay qofkii la odhan lahaa waa qof khaldanna lagu bedelo waa gaal masaladaasi waa masaa-isha lagu yaqaano ahlulbidaca waa ceebaha ahlulbidacu ay leeyihiin shaykhulislaam ibnu taymiyata raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay famin cuyuubi ahli lbidaci takfiiru bacdihim bacdan wamin mamaadixi ahli lcilmi annahum yukhati'uuna walaa yukafiruuna cuyuubta ama ceebaha ahlulbidacu ay leeyihiin waxaa ka mid a inay qaarba qaar kala gaalaysiiyaan bal waxaaba la sheegaa laba ninoo muctasilo ahoo aimada ugu waaweyn muctasilado isdhalay inay isgaalaysiiyaan yacni qawaacidda ahlubidca lagu yaqaano weye oo naxariista iyo ta'wiilka iyo yani umuurta aanay had iyo goor ictibaar siinin ahlulcilmigana waxaa lagu yaqaanaa waxyaalaha mabaadixdooda iyo ammaantooda waxaa ka mid a annahum yukhati'uuna waa isku gaf xukumaan hebel wuu gafay baa la yidhahdaa walaa yukafiruuna laakiin iskuma gaalnimo xukumaan saa darteed maanta waxaan arkaynaa marka qaarkood waxaa laga idinku inaydan arkin baa lagaan wada akhrinin nin sheekh sheeganaya oo dee madhabkan maaragtay madhab luqulaad ku qanacsan ayaa wuxuu qoray sheekh yuusuf alqardaawi inuu gaal yahay sheekh yuusuf alqardaawi waa ninkan la yidhaahdo abu basiir sheekh yuusuf alqardaawi waa gaal ayib allah almustacaan caleyhi tiklaan waay arrinkaas sababtiisu marka waa maxay buu leeyahy shekhul islam ibnu taymiya raxmatullahi caleyh أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا قفك waxa laga yaaba waxaan isagu qofka ahlu bidacah waxaan gaalnimo ba ahayn inuu gaalnimo warka laga yaabo oo marka dadkii muslimiinta ah marka ku gaalaysiyo ama base waqad yakunu kufran waxa laga yaaba qofkan wuxuu ku gaalaysiinayo inay gaalnimo tahay oo qofkii gaalnimo ku dhacay لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق oo waxa laga yaaba qofku wuxuu sameeyay inay tahay wax cay noqon karta ilaahay la cayay ama beeni nabiga la beeniyay calayhi salaatu wasalaam laakiin isagu sidaa uma haysto kan kale sidaa uma haysto ayib ka dhalan mayso markaa qofku waxaanu u haysan inay markaa gaalnimo tahay oo weji ta'wiilah oo markaa cuntami kara uu u haysto in markaa lagu gaalaysiiyo alxaafid ibnu xajar alcasqalaan raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay ataxqiiqu annahu laa yuraddu kullu mukaffarin bibidcatihi sida dhabtahay waxa weye wuxuu ka hadlayaa sheekhu dadka ahlu bidca ah axaadiista ma laga qaadan karaa mise lagama qaadan karo markaasu wuxuu leeyahay sida dhabta waxa weeye qof kasta oo la yidhi bidcu ku dhacay oo uu ku gaaloobay xadiiskiisa lama celinayo maxaa yeelay yidhi bal tacliilkiisa u fiirso lianna kulla taa'ifatin taddaci anna mukhaalafataha bidca tawaa'iftu say u badan yihiin koox kastaaba waxay sheeganaysaa kuwii khilaafay inay bidca ku dhaceen waqad tubaaliqu markaa waxbaa laga yaaba xitaa inay inta ku xeel dheeraato ay gaalnimo ku xukunto ciddii markaa khilaaftay falow ukhida dalika cala aliطlaaq sidaa markaa haddii lagu dhaqmo oo qolaba qoladii ay u aragto inay bidca ku dhacday oo ay khilaaftay marka ay gaalaysiiso lastalzama takfiiru jamiic tawaa'if waxa marka meesha ka soo bixi lahaa in ummadii oo dhan markay wada gaalaysiiso kan kan gaalaysiiyo kan kan kala gaalaysiiyo waaragtay wakaas العلامة أحمد شاكر مركو هذا الكتعليقين حافظ بن حجر العسقلاني اختصار علم الحديث كوحليه وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار أرنك حافظ بن حجر العسقلاني شاقي وهذا الكحق oo maaragtay in la tixgeliyo mudan wayuayiduhu nadaru saxiix yani nadarka saxiixa ahna wuu xoojinaya khatar weyn bay markaa walaalaya leedahay khatar buuna runtii ku jiraa qofka markaa si sahala ku gaalaysiinaya dadka markaa muslimiinta istaala ku gaalisiinaya khatar aad iyo aad u weyn ayuu markaa qofkaasi uu ku jiraa mulaxadada ee labaadi afwan inta kadib waxaan uga gudbayaa tanbiihaad u istidraakaat baraarujino markaan wadadka muxaadaraadka dhageystay waxa ii soo baxday khitaab fara badan oo ku jirta muxaadaradiisa laakiin aan mawduuca la lahayn cilaaqo weyn la lahayn ee waxa kamid ah ee wuxuu yiri ummaddu kuma ijmaacin ummadda muslimiinta ay kuma ijmaacin qof gaaloobay gaalnimadiis ilamaa musaylamatu lkadaab iyo dajaal mooye markaasaa nin aan codkiisa u fahmayn nin dhallinyaro a yahay baa wuxuu yidhi oo markaa malaa dadka dee wax ka dhagaysanaya ka mid a yaa wuxuu yidhi abaajahal ka waran markaasuu yidhi abujahal iyo waxaas looma jeeda ee dadka yani waxay maarata islaamnimada sheeganaya ee maaragtay leh muslimiin baan nahay ayaa loo jeedaa hadalkaas dhowr mulaxado ayaa dul saaran haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala midda koowaad waxay tii horta gaaladu laba qaybood bay u qaybsamaan gaaladu kaafir asli ah oo aan islaamkaba soo gelin oo yuhuud iyo nasaaro iyo mushrig iyo wax la mid ah iyo kaafir murtada islaamkii buu soo galay lakin uu ka baxay kuwa islaamka soo galay ee ka baxay laba qaybood bay u qaybsamaan mid la yiraahdo qolo la yiraahdo kufaaru at-ta'wiil ama maaragtay qolada kufaaru ta'wiilku macnaheedu waxa weeye waxbuu ku dhacay gaalnimo ah amaba se gaalnimo cidi u haysato markaasaa lagu gaalaysiiyey isagu laakiin muxuu la soo taagan yahay muslim baan nahay ya isagu wuxuu la soo taagan yahay muslim baan nahay laakiin qof kale wuxuu aaminsan yahay inuu gaalnimo ku dhacay oo markaa u gaalay kuwa caynkaas waxa la yidhahdaa kufaaru ta'wiil murtadka qaybtiisa labaadi ama murtadun bilijtihaad murtadka qaybtiisa labaad waa murtadka sariixa waa ninka ilaa anigu diintii waan ka laabtay hadduu door ama kristan buu galay ama yuhuud buu qaatay ama mulxid buu noqday kufaarta horta waa saddexdaas ummaddu waxay isla waafaqsan tahay labada hore kaafirka asliga ah inuu kaafir yahay isla waafaqsan yahay murtadka sariixa ah ee diinta yiri anigu waan ka laabtay inuu gaal yahay isla waafaqsan yahay qof laakiin soo taagan oo leh anigu muslim baan ahay oo islaam baan ahay oo qolo kalena ay leedahay maya naaqid baad ku dhacdo waad gaaloodi biqadri nadar naaqidkaasi inuu sax yahay inaanu sax ahayn qof caynkaasoo ummaddu isla waafaqday inuu gaal yahay ma jiro bal waxaan odhan karnaa qof ummaddu muslimka ay isla waafaqday inuu shaqi yahay inuu shaqi yahay oo ummadda muslimiinta ah ku tirsan oo lagu tiriyo ma jiro saa darteed hadalka ah labadaasunbaa ka jira sax mahay waxaan leenahay qof lagu tirinayo ummadda islaamka lagu tiriyo oo la isku haysto magaal baa mise waa muslim oo maaragtay caynkaas oo kale ah ama kufaarul ta'wiilka ah oo la isku qabsan karo oo marka ummadii ay ku ijmaacday waa gaal ma jiro waxa u daliila ama aynu cuskanayna hadalkii ibn imaam dhahabi raxmatullahi alayhi sir alaam numala wuxuu leeyahay thumma ama awilka baadaan ka soo bilaabo waxa uu leeyahay fama yanbaghi laka ya faqih an tubadira ila takfir almuslim illa bi burhan qat'i qofkan faqiiha ah oo kuma beegtoona inaad qof muslima gaalaysiiso ilaa inaad xujacad haysato waa hadal dheer maxalu shaahidkan uga gudbayaa wuxuu yidhi uma aclam ana ahla alqiblati kullahum waxaad ogaataa ahlulqiblaha dhammaantood mu'minahum wa faasiqahum mu'minkooda iyo faasiqooda sunniyahum wa mubtadicahum kooda sunniga iyo kooda mubtadica si wa saxaaba marka saxaabada laga reebo lam yujmicuu calaa muslimin biannahu saciidun naajin walam yujmicuu calaa muslimin biannahu shaqiyun haalik qof muslima kuma ijmaacin inuu yahay macna islaamnimadii isku tirinaya inuu yahay mid jannada galaya iyo inuu yahay mid halaagsamaya oo naarta galaya kuma ma aanu ijmaacin dadku marka labadan ka soo reebay hadee waxaan u malaynayaa marka inay khilaafayso ee aqwaashaas ama aqwaasha ahlul cilmiga aan ka soo guurinay inay marka khilaafayso midda kale ninka la yiraahdo dajaal waa ajaa'ibe goormaa lagu tirinaya ummadii nabiga kaleey salaatu wasalaam inta aynaanba gaarin ma la isku waafaqay gaalnimadiisa mise waa la isku khilaafay dajaal waa kaafir asli ah waxaana leenahay waa min ashad alkufaari kufran gaalnimada gaalada kuwa ugu gaalnimada badan ayuu ku jiraa walihaada baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sharkiisa ilaahay ka magangeli jiray yaa markuu salaadaha tukado sharkiisa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam alle ka magangeli jiray waa ninka dee ilahnimada sheegan doona ee nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu dili doono waa ninka la yidhahdo almasiixu dajaal yani waxa weye sharka aabihiis weeye mulaaxadada kale aan uga gudbaya waxay tahay wadaadka markaan muxaadaraadkiisa dhageystay muxaadaraadkiisa dhageystay istihaanatu bil mawaanic wadaadku annaga iyo isaga ilaahay soo hanuuniyay wuxuu aad ugu maman yahay gaalaysiinta in wax la gaalaysiiyo aad ugu maman yahay markaasuu wuxuu isku dayaa wax ku gaalaysiiyaa afwan wax aan horta gaalnimo ahayn buu wax ku gaalaysiiyaa sida hadda jamaacadan aan dul taagannahay wuxuu ku gaalaysiiyey oo kale waynu soo geli doonaa insha allah marka labaad wuxuu meesha la la dagaalamaa wax liyaalay wixii culimmadu ay dhigtay oo mawaanic ahaa wuxuu ka soo reebaa hal miduu yidhi ikraah mooye wax kale oo maaragtay la aqbalayaa ma jiro Ee, marka qaarkood waxaa hadalladiisa ka mid ah ama aragtidiisa ka mid ah ee, maanic aniga waxba igama gelin haddii aan arko qof gaalnimo ku dhacay waa la gaalaysiinaya ka soco arrintaa ayib Ee, wuxuuna deliishadaa hadal imaamu qaraafi laga soo guuriyey oo marar dhowra ku celceliya hadalkaas imaamu ibnulqayim raxmatullaahi calayhi baa badaa'ici alfawaa'id aad iyo aad ugu naqdinaya oo tilmaamaya maanica iyo shardigu inay isku mid yihiin axkaamta islaamiga ana maanica iyo shardiga in loo eegaana cid iskuma khilaafin wuxuu leeyahay واعتراض هذا المعترض فاسد ومما يبين لك الأمر اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إلى وجودي وعدمي وهذا متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وسائر الطوائف وما كان عدمه شرط فوجوده مانع كما أن ما وجوده شرط فعدمه مانع فعدم الشرط مانع من موانع الحكم وعدم المانع شرط من شروطه يعني هذا الكاف على بقى خيي محاضرة دون قرنتها دو ولا سوق دونا وبك هذه على كده إن شاء الله تعالى قف كي أبهنا وكأخرسن دونا هذا الكاس وحو تلماما يا شرط يا مانع وح فرقي هو دحيا إنا نجرين سيدا الله باريو شروطي ما أبصنتي سيدا سلم مدنا وإن الله بارا مانع ما أبصنتي وحين نكوك لدوينه حق وجودك عدمك سأيش أسنا العلماء هل قد يستو أصول الفقه إيوه يعني مواد آخر ده هذا الكاس موانع الأولى سهل دوه ملاحظة لبعضنا وكدر سقنتاي ملاحظة لبعض وحويه محن لأنه أن الأصل هو الاحتياض للتكفير مما يوجب البحث عن العذار كالتحقق من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أصل وحويه قال لماذا أما قفك الله قال يسيو إن لقد داله قفك مسلم الله قال يسيو إن لقد داله وهي أصلك إن لقد داله وأن لقد دقدقني مركا وحي واجبين إيسا إن لبارا ورقفك مانع أديد يا إنه قالوا بمجرى والشروط دي مكو أفسنتي أمرتها وإن لفيريا محا يلي أحكامة الشرعية هي waxay ku tacalluqdaa afcaasha ee kuma tacalluqda dawaad waxaan uga jeedaa adiga cali iyo geedi iyo warfaa iyo muuse xukum si gaara kugu soo degay ma jiro qur-aanka iyo sunnada laga helay laakiin axkaamtu waxay la tacaamulaysaa afcaasha adigu ficilkaad samaysay kani ficilkuu sameeyey kani wuxuunu sameeyey afcaasha aynu samaynayno iyo sifaad kale ayaa dawaaddeennu markaa u khuduucayaan qofkii markaa kufri sameeya ku gaaloobaya kii islaamnimo sameeya ku islaamaya taasi marka waxay keensanaysaa ficilka waxa ku xeeran ficilka iyo falka waxa ku xeeran in aad aad looga taxadaro qofku muxuu ficilkan u sameeyey maqsadkiisa ujeedadiisu waa maxay maxaa ka dambayn kara in umuurta aad iyo aad marka saadirta bay culimadu shuruuda iyo mawaanicda iyo ay aad iyo aad ugu tixgeliyaan ayib kufrigu iyo gaalnimaduna laba u qaybsantaa kufri mujarada gaalnimo cad qofku inuu yiraahdo gaalnimadii diinta islaamka baan ka laabtay ama alla iyo rasuulkiisa caayo tacaynkaasi waxa weeye waa amar mafruuqun minhu ah qaybta labaadi waa kufrun licilla waa kufri iyo gaalnimo cillad baa keen waxbaa keenaya kale ficilkan iskii isagu uma aha kufri laakiin waxbaa keenaya kale gaalnimadiisa maalan sujuudda la sujuudo sujuuddu mar waa cibaada oo dee waa waajib ilahay naga raba subxaana wa tacaala marna waa kufri iyo gaalnimo maxaa labadaa kala saaraya waa ficil bani aadame labadaa waxaa kala saaraya qasadka iyo ujeedada qofkani maxay ficilkan u samaynaya qofkii markaa sanam u sujuudaya dee waxay muuqanaysaa inuu sanamka caabudayo oo sanamka u sujuudayo oo waxa weye maaragtay weyneynayo oo taqdiirinayo qofkii alle u sujuudaana dee ilaahay buu weyneynayaa subxaanahu casa wajal ayib saa darteed waa in la ilaaliyaa baan leenahay manaadaadka axkaamta yacni waxa weeye afcaashan bani aadamku ay samaynayaan oo waxyaalo fara badan ay ku xeeran yihiin oo ficilka axkaamtiisa bedeli kara waxyaalaha waa in aad iyo aad looga taxadara haddii kale waxay noqonaysaa nusuustii oo markaa la dejiyey meel aan manaadkeedii ahayn إمام الشاطبي رحمة الله عليه وحده لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف حصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع نك عالمك هدي لو يديو سي أرنتاس أدعضي وإنه أغتشوا باقو يري سيدا أي واقعات أدعضي يعني فعل كان يوحى كحيرا وإنه مركا استعمالا أغتشوا فإن أجاب على غير ذلك أخطأ sidaasi aanhayn hadduu uga jawaabo wuu gafayaa maxaa yeelay manaadkii wax laga weydiiyey meelaan ahayn buu markaa ku jawaabay qof baa sujuuday baa lagu yidhi markaasaad waxay tihi waa gaaloobay adigaan ka fiirsan yuu u sujuuday talo waxaa markaa lagu odhanayaa waaqicadatan wixii ku xeeran markaa waa inaad aad aada iska hubisaa inta aadan axkaamteeda aadan ridin waa marka aanay masaladu ahayn kufri mujarad wey marxalada saddexaad ee dul saaran waxa weeye mawaanicdoo la ist- la- la yaraysto takfiirka ama gaalaysiinta qof la gaalaysiiyo waxaa ka dhalanaya in lagu xukumo riddo riddadii waxaa ka dhalanaya inuu qofku markaa maxay dee loo dilayo gaalnimadii oo xad baa ka dhalanaya xuduuddana sidaan naqaano alxuduudu tudra'u bishubahaati xuduudda waxaa lagu celiyaa shubahaad bimacnaa qofka xadka wax ka hor istaagi kara haddaynu garanayno waxaynu samaynaynaa waxaasaynu ku beegaynaa waa masale macruufa shakina waxaanu ku jirin eh, maaragtay in maanicu uu yahay wax xadka diidaya sida uu u diidayo maxay eh, kufriga iyo ku kufri xukumintaba uu u diidayo walihaada marka waa in la baadhaa baan leenahay eh, maadaama oo xad uu ka dhalanayo gaalaysiintii waa in la baadhaa qofka kantolow eh, ma jiraan wax shubahaada ma jiraan wax maaragtay allahu mustacaan eh, xadka kan markaa ka baajin karaya qodob kale aan uga gudbaya waxa weeye ma saxiix baa war saxa miya marxalada kale ama saddexaad baan inay tahay Ee, wadaadku wuxuu yidhi qofku haddii uu ku dhaco wuxuu u haysto inay gaalnimo tahay laakiin aan gaalnimo ahayn waa gaalnimo buu yidhi waxaan leenahay itlaaqaasi sax miya sidaas hadalkaasi sax ma ku yahay tusaale ahaan waxaad soo qaadataa nin jahmi ah oo rumaysan ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa inaan loo sugin haddii asmaada iyo sifaatka alle la sugana ay ka dhalanayso tashbiih iyo tacadul qudamaa waxay ku sheegaan nin caynkaasi halkan inoo taagan maalinka dambe waxaan aragnay isagoo leh alle magacyo iyo tilmaamo wanaagsan buu leeyahay hadalkaas oo mujaradka ah oo aanay ku jirin istinqaas oo aanay ku jirin tashbiih wax kale aanay wehelin buu wuxuu yidhi ilaahay asmaa iyo sifaad wanaagsan buu leeyahay ma waxaan odhanaynaa mucatil baa tahay mucatiladuna waxay rumaysan tahay ee, alle oo asmaa iyo sifaad loo sugo tashbiih iyo tajsiim baa ka dhasha tashbiiha iyo tajsiimkuna waa gaalnimo oo gaal baa tahay maanleen ma waxaan ku gaalaysiinaynaa mujarad inuu sugay wixii ilaahay naftiisa u sugay rasuulku naftiisa u sugay calayhi salaatu wasalaam mise masaladu malaadaad kale bay leedahay u baahan in la taxqiijiyo aan saa loo itlaaqin waxaad kaloo ka soo qaadaa ninka khaarijiga ah khaarijigii rumaysnaa ama ninkii khawaarijtii rumaysnayd dembi weyn haddii lagu dhaco in lagu gaaloobo nin khaariji oo aaminsan dembi weyn oo kibira in lagu dhaco in lagu gaaloobo bayna waxaynu aragnay isagoo been sheegaya ama khamri cabaya tusaale ahaan ma waxaan leenahay khaariji baa tahay madhabkaaguna wuxuu sheegayaa haddii been la sheego in la gaaloobo saa darteed ninyaha waad gaalowday ma saasaynu u itlaaqaynaa waxaan leenahay walaalayaal ahlu sunnati laa yaxkumuuna annaasa bilbidaci walbaatil aladii yactaqiduunahum wa usuulahum alfaasida ahlu sunnuhu dadka kuma xukumaan baatilka iyagu ay rumaysan yihiin laakiin maxay ku xukumaan yaxkumuunahum bisharci xukumka yaxkumuunahum bixukmi sharci diintu waxay qabtay ku xukumaan wixii gaalnimo ahbaa gaalnimo ah wixii aan gaalnimo ahayna gaalnimo noqon mayso qof muslimana waxaan gaalnimo ahayn laguma gaalaysiin karo Ee, waxaan ku khatimayaa mulaxadaadka Ee, wadaadku wuxuu soo guuriyey mas'alo uu yidhi gaalnimadu kuma bannaana ama ee, gaalnimadu cudurdaar ma leh kuma bannaana aan ka daayo gaalnimadu cudurdaar ma leh ilamaa iyo waxa la yidhaahdo ij- ee, ee, ikraaha mooye mas'aladaasina waa ijmaac buu yidhi markaasuu ibnu xasm iyo ibnu taymiya wuxuu ka soo raray ijmaacaad mas'alada ku tacalluqa oo ah yacni waxa weye maaragtay ee, kufriga waxaa laga istisnooday uun ee, ikraaha halkaa dhowr mulaaxado ayaan ka mulaaxadaynaya haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala mar koowaad labada sheekh labaduba waxay aaminsan yihiin in qofka muta'awilka ah iyo qofka jahilka ah ee kufriga ku dhacay cudurdaar leeyahy taasi marka waxay keenaysaa ijmaacan ay yidhaahdeen ikraah uunbaa cudurdaar ah inuu yahay ijmaac makhsuus ah oo ku gaar ah masaladii marka ay ka hadlayeen waxaana mu- in la mulaaxadeeyo mudan nin sheekha haddii la rabo in madhabkiisu la ogaado hal qowl oo keliya oo meel ku qoran waa inaan lala soo ordine aqwaashiisa oo dhan la isu keenaa aqwa sidaa wey sida ahlu sunnuhu waana sida baxul cilmiga uu- uu sheegayo aqwaashiisa oo dhan waa in la isu soo ururiyaa markaasaa la odhan karaa sheekh fulaan masaladaas sidaa iyo sidaa iyo sidaas buu ka qabaa laakiin hal qowl inta lasoo qabsado in la yidhaahdo qowlkaas un baa jira sax maaha labada sheekh baa waxaa macruufka ah inay ta'wiilka iyo jahliga mid kastaba bishuruutihi ee ay markaa maaragtay dadka ugu cudurdaaraan waxaa kaloo iyana mudnaan mudan ikraaha ay labada sheekh sheegeen maxaa looga jeedaa labada sheekh ikraaha ay sheegeen maxaa looga jeeda waayo waxyaalo walaalku isagoo aanu ikraaha u aqoon oo uu u yaqaano qofkii ku dhacay inuu gaaloobay ayaa labada sheekhba waxay u yaqaanaan inuu ikraah yahay balada ibnu xasmi raxmatullahi calayhi aan soo guuriyey hadalkiisa wuxuu leeyahy walikraahu huwa kullu maa sumiya fi luqati ikraahan ikraah waa wax aliyaalo iyo wixii luqada lagu sheego inay ikraah tahay kalwaciidi bilqatli sida qofka loogu goodiyey in la dilayo walwaciidi bidarbi in loogu goodiyey in la garaacayo walwaciidi bisijni in loogu goodiyey in la xidhayo aw alwaciidi biifsaadi ilmaali in loogu goodiyey in maalka laga qaadayo waxyaalahaas o dhan wuxuu ku tilmaamaa inay yihiin maxay ikra oo ikraahiisu waa waasac aad iyo aad buu waasac u yahay bal isla kalaamkan laftiisa wuxuu ku leeyahay sheekhu xataa haddii qof kale oo muslima la yidhaahdo waa la dilaya haddii kale waxaa samay ama waa la xidhayaa ama maalka laga fasahaadinaya ama waa la garaacaya qofkaa kale haddii uu xaaladdaa tixgeliyo oo yidhahdo markaa ninkaa walaalka xaq buu igu leeyahay saa darteed ficilkan aan samaynay mukrah baan ku ahay waan laga aqbalayaa buu leeyahay ayib maalan dadka uu wadaadku gaalaysiiyey waxaa ka mid a jabhadii soomaali galbeed ee heshiiska gashay oo u aragtay ummadda muslimka ah ee meeshaa degan duruuf adag inay haysato oo maalkoodii iyo naftoodii iyo acraabdoodii iyo wax kastaba ay dhibaato qabaan taasi marka ay keensan karto inay heshiis galaan haddaan idhaahno qowlkanay qaateen oo ikraaha waasac ah bay sidaa u fahmeen oo dabadeedna haddiiba ay doonaan linaftari waxay kufri u arkeen bayba ku dhaceen laakiin iyagoo u arka inay mukrahan yihiin oo qowlkanay qaateen miyaa markaa ay noqonaysaa aniga taydunbaa sax ahe ninka kale sheekha ah ama sheekha maaragtay aqwaashiisa kaan doonaana ka soo qaadanaya kaan doonana waan ka tegayaa arrinkaasi markaa waa taxakum weeye inagoo aaminsan inaanay wax kufriga gaalnimaani ku dhicin sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi alayh baa waxaa la weydiiyey bal waxaad ka warantaa dadka dhulka dhunkada yani waad aragteen dad markay madaxda iyo qofay weyneynayaan iyo dhulka madaxa saara markaasuu wuxuu sheekhu yidhi ama taqbiilu اlardi wa wadcu الra'si wa naxwu dalika mima fiihi sujuud yacni in dhulka la dhunkado ama madaxa dhulka maaragtay madaxa dhulka la saaro iyo wixii la mid ahoo sujuud iyo wax la mida ah arrinkaasi buu yidhi sheekhu hadalka waa waday laa yajuusu ma bannaana marka koowaad wa ama idaa ukriha laakiin haddii qofka ukriha rajul haddii qofka lagu khasbo calaa dalika arrinka oo ikraahu muxuu yahay baxaysu low lam yafcalhu haddii aanu ficilkaa samayn la afdaa diidmadiisu waxay keenaysaa ilaa darbihi in la garaaco aw xabsihi ama la xidho wanaxwi dalika iyo wax la mid aho min adarara dhibaato ah fa innahu yajuusu cinda akar alculamaa culimmada intooda badan markaa waxay qabaan sujuuddaa lagu sujuudana sujuudaysa buy ninkii markaa aqwaashan ahlucilmiga qaato ikraha sidaa waasaca u fahmay oo markaa yidhahdo war ummaddu waxay ku jirtaa xilli dacfi ah oo tamar yar wax fara badan oo maaragtay allah mustacaan u baahan in la xeeriyaa jira oo aqwaashaa markaa qaatay oo xaaladiisa iyo xaaladda muslimkaba ikraha u arkay miyay markaa ay bannaanaanaysaa in la yidhaahdo ibnu xasmin iyo ibnu taymiya waxay qabaan ijmaac maaragtay ikrah kufriga kuma bannaana yacni ama cudurdaar ma leh ilamaa iyo maxay inuu qofku mukraha yahay mo cudurdaar kale ma leh iyadoo mukrahii sida ay labada sheekh u arkeen aan loo arkayn oo si yaroo dayiqa oo dil uun ah iyo wax la mid ah uun keliya loo arkay waxaan kaloo leenahay mas'alada ah ee kufrigu cudurdaar male ilamaa ikraah mooye haddii kalese mas'alada qofka sidaa u aaminsan waa gaaloobay oo wadaadku aaminsan yahay baan waxaan rabaa inaan barhad dhowr qor culimada culimada qaarkood muslimiinta qudamada ah waliba shaaficiya u badan inaan ka soo raro imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu ku tilmaama meelo badan oo kutubtiisa ka mid ah in hadyiga daahirka ee gaalada maalan waxaa la yidhahdo maaragtay zalnaarkii ay suumankii iyo wixii ay qaadan jireen majuusta iyo wax lamid a iyo koofiyadahay gashan jireen iyo waxyaalaha oo la qaataa inay gaalnimo tahay markaasuu wuxuu yidhi haddana walow shadda calaa wasadihi zannaaran haddii uu qofku dhexdiisa ku adkeeyo yacni waxa weye maaragtay allah mustacaan suunkaas uu majuusta iyo gaalada u khaaska ah ee lagu yaqaano uu dhexdiisa ku adkeeyo wa dakhala daara alxarbi oo dhulka gaalada uu galo litijaarati isagoo ganacsanaya kafara waa gaaloobayaabi wa in dakhala hadduu galo litakhliisi alasaara inuu maxaabiis muslimiina la soo baxsado darteed buu sidaa u sameeyey lam yakfur gaaloobi maayo ma mukrah baa ninkaas ninkaasi maxaabiis muslimiina wuu soo daynayaa wuxuu sheekhu ku tilmaamay inay gaalnimo tahayna waa wataa haddana wuxuu yidhi waa u bannaantay isagaan marka u daynaynaa imaamu nawowi bal hadda wuxuu ku xukumayo ma wuxuu odhan doonaa imaamu nawowi waa gaaloobay imaamu subki fi lashbaahi wanadaa'ir wuxuu leeyahay isna قد علم أنه لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر وحال الأقي هاي ويري إن قال هذا وحو لركوض لقاته يقع خاصك وقال لما تلمامية iyo kelmad gaalnimo oo lagu qowlaa iyadaan qofka lagu khasbin inay gaalnimo tahay baa la ogyahay bi wuxuu markaa yidhi falow haddii balad waxaad u fiirso istisnaha balad u fiirso falow yidhi haddii marka dabcada waxbaa ka yar bannaan maslaxatu lmuslimiina ilaa dalik washtadad xaajatuhum ilaa man yafcaluhu faladii yadharu annahu yasiiru kalikraah wuxuu yidhi wixii gaalnimada ahaa haddii maslaxada muslimiintu ay ku jirto baahi fara badanna dadku ay u qabaan samayntiisa waxaa loo arkayaa buu inay dadku markaa mukrahiin ku yihiin oo marka yani ikraahii ayaa agtooda wuxuu ka yahay maxay wax aad iyo aad waasic oo agtooda ka ugama jeedno inaynu inagu hadda taqriirinayno yani waxa weeye ama furuucdatan aan u aragno siday yihiin laakiin keliya waxaan uga jeednaa min baab ish aliraad sidaas si la mid ah ayaa ahlucilmiga qaarkood على على الدين الطرابلسي nin xanafi buu ahaa baa wuxuu yiri qofku haduu koofiyada gaalada qaato kafar waa gaaloobayaa tayib markaas wuxuu yiri in kaana li darurati albardi hadii qabow daran jiro iyo masaa'il kale ku daba daray wuxuu yiri yakfuru waa gaaloobaya wa illa hadii kale la hadii aanu darurada bardiga u qaadanayn laakiin waxyaalo kale u qaadanayo daruurad kale ah yaani waxa weeye waqtiisa marka muctabarka marka waxa weeye maaragtay allah musta'an ma gaaloobay khulaasada hadalku waxa weeye waxa la yiraahdo ikraahu culimada agtooda qaarkood aad buu waasac uga yahay saa darteed waxaan kooban ee wadaadku ku soo koobayo horta ikraaha kuma koobna intaas midda labaad ahlucilmiga qaarkood aad iyo aad iyo aad bay xaajaadka muslimiinta iyo masaalixdooda u tixgeliyaan sidaad arkayso maxaabiista soo furanaya ee wax la mid ah markaasay waxay geliyaan maxay baabka ikraaha geliyaan qoladaa culimmada talow yani waxa weye maarata xukunkooda muxuu noqon doonaa ijmaaca la sheegay miyay soo gudageli doonaan intaa kadib walaalayaal intaas waa iska un hordhac yare oo ay nagu dheeraatay lubbul mawduucaanu gudagelaynaa oo ah firyadan iyo been abuurkan baxdintiisa wadaadku wuxuu yidhi jamacat اlictisaam bilkitaab wasunna waa jamacat ridatin wa kufrin jamaacadaasi waa jamaco gaalowday oo diintii ilaahay ka baxday subxaanahu wa tacaala waxaa hadalladiisa ka mid a ictisaam waxay yidhaahdeen buu yidhi annagu shirkiga ha lagu boodo ma lihin yani waxa weye maaragtay allah mustacaan cafwan wadaadadu waay wuxuu yidhi waaad waaad waaad waxaad soo tiri waa shirki haddana inaad tidhaahdo waa la geli karaa lilmaslaxa wadaadadu waxa ay ka soo hadleen oo dhan waa shirki iyo kufri iyo ilxaad iyo diin la-aan haddana waxay yidhaahdeen waa loo geli karaa kufriga maslaxad iyo hadday dani ku jirto waxadaladiisa ka mid a waxaa waxaan leenahay bay yidhaahdeen yacni waxa weye maaragtay gaalnimadu waa bannaan tahay hadday maslaxadii jirto hadday daniyo maslaxadii jirto hadalla adigu ilaha ku warwareegaya oo uu leeyahay waxay yidhaahdeen waxay maaragtay allah mustacaan ay yidhaahdeen aad cibaaraadka caynkaas ugu soo celinaya waxay yidhaahdeen waxaan leenahay waxay qabaan waxaa ku yaalla manhajkooda yacni alfaadda caynkaas u isticmaalaya in kufri iyo gaalnimo loogu dhici karo maslaxad iyo dani hadday ku jirto hadalkaas bal wuxuu leeyahay musaylamatu lkadaab iyo atbaacdiisa waa ninkii nebinimada sheegtay baa ka caqiido wanaagsan kana maaragtay allah mustacaan caqiido wanaagsan musaylamatuatbaacdiisa ayaa nimankaas ka caqiido wanaagsan wuxuu leeyahay waxaa manhajkooda ku jira inay bannaan tahay gaalnimo weyn iyo shirki weyn in lagu dhici karo hadduu masaalix xaqiijinayo waxaa hadalladiisa ka mid ahaa haddii aanay kufri dadka amrin kufrigii bay xayaysiiyeen waraqabu fiihi dadka kufriga jeclaysiiyeen bal sharacuuhu kufrigii bay sharciyeeyeen hadalladiisa waxaa ka mid ah inahum ya'muruuna bilkufri gaalnimay baan amrayaan hadalladaasoo dhan dacjaladiisa ku duuban yihiin dadku way u laaban karaan weliba rubuc saaca ugu horeeya ayaa waxaasi ka buuxan wuxuu leeyahay wadaadku oo hadalladiisa ka mid ah yacni waxa weeye maaragtay musaylimatu lkadaab iyo atbaacdiisu tawxiidka wax uma dhimin tawxiidka wax uma dhimin qoladanise tawxiidkii ilaahay bay wax u dhimeen oo wax kufriya gaalnimo ayay markaa ku dhaceen oo sidaa markaa dadka muslimiinta ah ayay markaa allah mustacaan ay gaalnimo iyo kufriya wax aynkaas u amrayaan hadalladaas intuu ka duulay yuu dabeedna wuxuu markaa waa gaaloobay waxaan isweydiinaynaa intaynan radin halkee hadallada tani horta ay ku yaallaan midda labaad isagu xagguu hadalladan ka keenay hadalladan wuxuu ka keenay wuxuu yidhi jamaacadu waxay qabtaa in baarlamaanada la geli karo doorashooyinna la samayn karo haddii danta muslimiintu ay ku jirto hadalkaasi markaa wuxuu ka dhalinayaa waxan aad arkayso markaas weliba wuxuu leeyahay saasay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen kufri baa maslaxad ku bannaan waxay yidhaahdeen gaalnimada lagu boodi karaa haddii ay dani keenayso waxay yidhaahdeen yani waxay yidhaahdeen buu isticmaalaya radinta hadaladiisaas qodob koowaad waxaan leenahay hada iftiraa'un maxdun wa dicaa'un kaadibun wa tacadin sariikh saarikh waa been iyo iftiraa hadalkaana wax haba yaraatay ka jiraa ma jiraan jamaacada mxuu ahay itixaad alislaami la oran jiray haddana ictisaam la yidhahdo ma oran nin sheekhoo culimmadeeda ka midina ma oran manhajkeedana kuma taallo kufri iyo gaalnimo ayaa loogu dhici karaa maslaxad hadal been waxbaan ka jira wey hadalkaas weliba intaasoo goor soo celcelinaya markaas wuxuu ka dhalinayaa inay markaa ku gaaloobeen hadal aanay oranba hadal aanay oran yani waxaan marka uga baahannahay walaalkaa bal horta hadalkaa keen xaggee bay ku yidhaahdeen kufri iyo gaalnimo iyo shirki weyn baa la geli karaa haddii dantu ay ku jirto waxaan leenahay been cad weeye aad baan uga xumaa inaan isticmaalo waa been laakiin da waa been yani waxa weye waaqicun waa waaqic waaqicu waa un waaqic waxaan leenahay marka jawaabta kuwaad waa iftiraa maxdi ah iyo iddicaa kaadiba utaalibuhu bitasiixi dacwa wa ihbaatiha qabla alkhawdi fii xukmiha marka koowaad waxaan leenahay barorta hadalkan sug oo meeshu ku yaallo fartan loogu fiiqa adigu waxaad ka fahamtay hadalna meel ku yaalla ma rabno waxaan rabnaa waxaad tidhi jamaacadu waxay qabtaa in gaalnimo loogu dhici karo haddii maslaxad ay meeshaa ku jirto hadalkaas xaggeeba ku yaallaa hadalkan waa sheekhee waa daacigee waa caalimkee oo jamaacada ku abtirsada amaba se saxwa islaamiya inta aan ka fahamsanahay ku abtirsado marka hadalkaasi marka laga reebo qaar qolaadooda afkaarta aynkaas oo kale qaar kood qaba way ee marka labaad waxaan leenahay wa ilzaamu ma la yalzam waa qofka muslimka oo lagu ilzaaminayo wax wax aan isagu isku ilzaaminaynin waxaan uga jeedaa wadaadku wuxuu ka fahmayay masalada waan u geli doonaa jamacadu waxay ka qabto intikhaabaadka iyo doorashooyinka iyo baarlamaanada la galay wax caynkaas oo kale ah wuxuu ka fahmayey hadalka caynkaas ah buu ka fahmayey in ay markaa tahay kufri iyo gaalnimo la banaynayo waxaan leenahay sidaa maha adigaa ku ilzaaminaye iyagu sidaa ma qabaan si uu uga cararo ilzaama maa laa yalzam buu wuxuu yidhi anigu kuma ilzaaminaye laakiin waxa meesha uun ka socdaa waa ku ilzaaminay waayo yani waxa way xaqaa'iqda un baa la ictibaarinayaa alfaad iyo maaragtay istilaaxaad la isticmaalay ictibaar ma leh haddii madmuunku aanu ka turjumayn wuxuu yidhi waxaan anigu isticmaalayaa waa qaacido la yidhaahdo caswu lmadaahibi ilaa ahlihaa yacni qof marka la doonayo madhabkiisa in la ogaado sidee loo ogaanayaa madhabkiisa masalada weysada maxaa jabiya muxuu ka qabaa sheekh hebel yani waxa maaragtay talaaqa axkaamtiisu maxay tahay muxuu sheekh hebel ka qabaa marka la baarayo gu yidhi waxaa maaragtay la isticmaala qawaacid ah in masaaisha wixii u eg la soo ururiyo wuxuu ku cileeyey la baaro oo markaa kadibna hadda isa shabahan la ilxaaqiyo waxaan leenahay waxaa kala duwan qof la xukumayo iyo nin sheekho la ogaanayo masalada madhabkiisu maxay ta qof la xukumayo ama jamacad la xukumayo kufriga gaalnimo lagu xukumaya ma aha wax danni iyo istinbaadaad iyo waxyaal caynkaas loo isticmaalee waa inay tahay wax cad oo xujooyin loo haysto waxaan leenahay waa khalqi la isku khalqayo يعني waxa way maartay waxaan islahayn waxaan islahayn yaa la isku khaldaya oo qofka muslimka marka kufriga gaalnimo lagu xukumayo lama mid aha madhabkiisa muxuu ka qabaa shaafici yani maaragtay hilibka geel weysada ma jabiya mise ma jabiyo iyo waxa la midka ah furuucdaas see ku ogaan karaa masalada iga qarsoontay yani waxa way marka baabka laga hadlayo waa kala jaad qof muslima oo la leeyahay waa gaal oo barina marka gaalnimadii loo dili doono sidii loo xukumi lahaa tan dambe lama mid aha tan hore tan dambe waxay u baahan tahay yani wax cad bay u baahan tahay wax qaciya bay u baahan tahay ficil dilaa kufrinimadiisu ay ku caddahay yani daliilka tilmaamayaana uu cad yahay qofkiina xujadii lagu oogay shubahaadkii o dhan laga anfiyey yani axkaamtu ay oobsantay laakiin istimbaadaad baciida ayaa markaa dadkii lagu xukumaya warkaasi sax maaha wadaadku wuxuu ka fahmay baa niri dimuqraadiyadda iyo yani waxa weye maaragtay waxa la yidhaahdo xaaraamaynta xalaalaynta la xalaaleeyo wax xaaraama ama xaaraamaynta la xaraameeyo wax xalaala inay kufri iyo gaalnimo tahay ayuu wuxuu ka fahmay doorashooyinka intikhaabaadkuna inay kufri iyo gaalnimo yihiin oo mushkiladda u weynaa wadaadka haysataa waxa weye runtii waxaan la yidhahdo doorashooyinkan iyo dimuqraadiyaddan iyo waxa kan baanu si dhaba u fahamsanayn maclasif ayaan daro dimuqraadiyaddu saddex rakiisay ku taagan tahay rakii aan saddex tiir bay ku taagantay tiirka tiirka koowaadi waa waxa culimadu ugu yeeraan mabaadi u dimuqraadiyad dimuqraadiyadda mabaadi'deeda sida qofku inuu fikirkiisa xor yahay wuxuu doono samayn karo ee caqiidada xor yahay wuxuu doono caqiide caqiide caqiideysnaan karo ee ragga iyo dumarku si mudlaqa u sameeyeen iyo wixii lamid amurta waxa la yiraahdaa mabaadi u dimuqraadiyad dadka islaamiinta ma qabaan qaybta labaad waa rakiis rakiisada labaadina waa falsafada dimuqraadiyad dimuqraadiyadda iyo falsafadeeda oo ay ka mid tahay faslu diin aan dawla diinta dawladda in la kala saaro taana dadka islaamiinta ma qabaan qaybta saddexaad oo jamaacadan ay ka mid tahay qaybta saddexaad waxa way wasaa'ilu dimuqraadiyya dimuqraadiyadda iyo wasaa'isha isticmaasho sida faslu sulutaat in la kala saar saaro awoodaha awoodda maaragtay oo xukumaysa awoodda maaragtay Allahu musta'an qawaaniinta dejinaysa awoodda maaragtay qadaaga awoodda tanfiid in la kala saaro saddexda awoodood iyo intiqaabaadka doorasho in la sameeyo waa asaaliibta dimuqraadiyadda أحزاب لا أساسه إن ليس شرحه قفك إنه حق لهين وح معارضه شعبك إنه حق لهين وح دورتان إن لحدده زبنك قفك حاكمك أفر سنة شن سنة صدح سنة وحلا مده أمورت عنك سوح ليلة ده وسائش الديمقراطية أمورت الثاني أغلب كده وبنانت الشرعية الإسلام كوكو بنانت إسكام الناف إن قف لقو قال إسيه إذا بأسألها في الشريعة الإسلامية وسائشا وكو بنانت أو وسائشه إيا مقاسد وكالشات هذه يقول innaga wax wasaa'isheena diinteena wasaa'ilo ah ayaa gaala isticmaali karta tusaale waxaad u soo qaadataa islaamku muxuu ku fidaa islaamku wuxuu ku fidaa dacwadan oo waxaad aaminsantaad khayray u aragto inaad sheegto ah waxaad shar u aragto dadka uga digtaa waa wasiila min wasaa'il nashri alislaam hadday gaala qaadato miyay ku islaamaysaa bimujarad wasiiladaas maya oo ay waxun ku fidinayaan wasiiladii bay waxun ku fidinayaan waxaa ka mid a wasaa'isha islaamku uu qabo islaamka lagu fidiyo baydadiisana lagu difaaco jihaadka iyo dagaalka haddii qolo kala qaadato sidii buush oo kale uu yidhaahdo dagaalkayga waxaan uga jeedaa inaan dimuqraadiyadda ku fidinayo ma waxaan leenahay wasiilo wasaa'isha islaam ka mid u qaadsadaysa waa muslimaya wasaa'ishu bani aadamka inta badan aqalabka waa ka dhexaysaa ee laakiin meesha axkaamtu ay ka ratimaysaa waxa weeye wasaa'ishatani maxay maqsad u tahay marka aad doorasho samaynayso marka aad maaragtay allah mustacaan qof isa sharaxayo oo xukum isu sharaxayo marka uu shacabku wax mucaaradayo marka la xadidayo zamanka qofka xaakimka ah wasaa'ishatani maxay higsanaysaa qofkii markaa wasaa'ishatan dee kufriya gaalnimo u isticmaalaya dee uu ku gaaloobayaa qofkii khayr iyo wanaag u isticmaalayaana dee khayr iyo wanaag buu u isticmaalay wey saa darteed waxaan leenahay farqi wuxuu u dhexeeyaa jawhari ah oo haddii laysku khaldana axkaamtan oo kale ay ka dhalanayso wasaa'ishii dimuqraadiyaddu isticmaalaysay iyo ahdaafteedii wasaa'isheedii iyo mabaadi'deedii waana kala jaad culimada muslimiinta ana anigu ma arag waana gaari doonaa qodobka haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala qof yidhi mujarad intikhaab inaad wax doorato baa gaalnimo ah mujarad inaad wax codaysaa gaalnimo ah mujarad inaad baarlamaan gasho ilaahu mu noqdo ka baytul abyadkaba mu noqde inaad mujarad inaad baarlamaan gashaad ku gaalowday wax yidhi sidaa culimada muslimiinta ka midoo qaba anigu ma aana arkin wakhtigan haddii la hayo waa la keenaya insha allahu tacaala saa darteed baan waxaan leenahay ma kala dhashaan mana kala laazimaan mujarad wasaa'isha dimuqraadiyadda oo la isticmaalo iyo mabaadi'dii dimuqraadiyadda iyo falsafaddeedu kala dhalan maayaan walihaada ayaa nimanka gaaladu xitaa aad ugu baraarugeenoo waagii jazaa'ir ay doorashadu ka dhacday inqaad ee jabhatul inqaad alislaamiya ay ku guulaysatay maxay yidhahdeen reer galbeedku oo doorashada la tirtiray waxay yidhahdeen waddadii dimuqraadiyadda iyo wasaa'isheedii waxa soo qaaday dadaan loogu talagelin dad aan falsafadeedii iyo mabaadi'deedii aan rumaysnayn ayaa wadadii wasaa'ishii isticmaalay yaa wasaa'ishii bay isticmaaleen yaani marka waxa weeye maaragtay Allahu musta'an de lama ogolo bay yiraahdeen marka waxa la yiraahdo nimankaas waa in waa in xukunka laga tuura ee qofka aaminsan culimada marka fatwoonaysa in ay wasaa'ish dimuqraadiyadu bannaan yihiin waxay ku caliqaan oo ku xidhaan masaalixda iyo mafaasida sida arki doonaa hadii ka dhigo insha Allah waayo mas'alo yaani aqadi ama ah inaad qof u codayso bani aadama ma mujarad inaad codaysaa gaalnimaa haddaad wanaag qof wanaag ugu codayso ka war dadkeena hadda muxaadara dhegeysanaya haddaad aniga igu codaysaan ama qof kale ugu codaysaan inuu inoo noqdo qof qaa'ida ma mujarad taswiidkaasaa lagu gaaloobaya maya wax yidhi mujarad in la codeeyaa gaalnimihii ma jiro dowlad islaam ah oo baarlamaan samaysatay baarlamaankii baa dad galeen muslimiinihii ma mujarad dukhuulka baarlamaanka la galay baa gaalnimaa maya culimada muslimiintu axkaam kuma aanay xidhin mujarad baarlamaan loo codeeyey مجرد يعني waxa way maaragtay Allahu musta'an ba intixaabaad cid la doortay kuma aanay xilin waxyaala kale ku xilin arki doona dal ka dhigan insha Allah sadarteed baan waxaan leen dadka kala dhalinaya oo oranaya waxa kala dhalanaya wasaa'isha dimuqraadiyadda oo ay marto iyo iyo mabaadi'deeda iyo falsafadeeda dadka kala dhalinaya oo oranaya waa hadii aad wasaa'isheeda qaado khasab mabaadi'deeda rumaysantahay hadaad wasaa'isheeda qaado khasab falsafadeeda baad rumaysantahay waxaan weydiinayaa dhowr su'aaloodkuna kamid yahay dal ka dhigan insha Allah markood waxaan leenahay ma huwa manaad takfir indakum lidkhul barlamaanat wal intikhabat muxuu yahay manaadka aad ku gaalaysiinaysaan ee qofka baarlamaanka galay ma mujarrad in uu codeeyay oo baarlamaanka galayba iyadoo aan loo fiirin waxa ku xeeran codayntii baarlamaan galida mise waa wax kale oo ka baxsan baarlamaan buu galay markaasuu wuxuu sharciyeeyey shay xaaraama xalaaleeyey ama wax xalaala buu xaaraameeyey waa wax ka baxsan markaa maxay baarlamaanka gelitaankiisii iyo codayntii hadday mas'aladu tahay waxaa ka baxsan haddii markaa mujarad baarlamaan la galay in markaa qof lagu gaalaysiiyo ma banaanaanayso ee waa in markaa la yidhahdaa wax kala dadkii lagu ay ku gaalo waxa kale markaa waa in ay si bayina markaa loo loo sheegaa waxaan leenahay qodobka labaad ma sinaanayaan xagga xukumka qof rumaysan oo aaminsan oo ay ka dhaadhacsan tahay caqiidada dimuqraadiyadda oo ah inuu xaq u leeyahay maalan ama calmaaniyada aan raahno inuu xaq u leeyahay inuu wax sharciyeeyo isagu oo xaaraamta xalaaleeyo oo xalaasha xaraameeyo iyo maaragtay wakaas qof caynkaasa oo markaa baarlamaanka u galay liajli qasadkaa iyo qof baarlamaan u galay ama isu sharaxay inuu munkarkaa meesha ka jiro naqdiyo oo haddii lasoo darxiyo wax diinta ilahay ka hormanaya uu diido diinta ilahayna subxaana kor u qaado ummadda muslimiintana u khidmeeyo waxaba yaraatee islaamkiisa burinayana aanu ka dhicin qofka caynkaasi labadaa qof ma siman yihiin ma mujarad waxay ku sinaanayaan baarlamaan bay galeen haddii la yidhaahdo way siman yihiin xagga xukumka waxaan leenahay fama huwa wajhu lmusaawaat yani sinaa meesha ay ka siman yihiin xaggee wey aan fahamnay meesha ay ka siman yihiinoo mursi hadda wadaadkan hadda loo doortay meesha la yidhaahdo masar ikhwaanka ilaahay xifdiyo diintana ku xogeeyo hana ugu kaalmeeyo ma waxaan leenahay isagoo kale maalan aan tusaale u soo qaadana ee ama xarakatu xamaas oo kale tusaale u soo qaado baarlamaan u tartanto gashay waxaan leenahay ma mujarrad baarlamaankaas ay galeen oo bay ku gaaloobeen haddii la yiraahdo waa gaalo mise ma eh wax kale baa qofku ku gaaloobaya qodobka saddexaad هل موجب التكفير قصد الفعل إذا كان ناقضا مكفرا لذاته أو كفرا مجردا كسب الله ورسوله قفك مركز ليه برلمان كو قالوا قال لي ما كو دعي waxaan leenahay gaalnimada lafteedu ma gaalnimo mujarrada ba mise waa gaalnimo licilla ah haday gaalnimo mujarrada tahay maxay tahay gaalnimada mujarradka ah iyo baarlamaanka kala dhalanaya balad halkan ha naloo sharxo haddii aanay gaalnimo mujarrad ahayn oo gaalnimo ciladii ay keentay tahay waa maxay ciladaasi bal iyadana ha la bayaaniyo waxaan as'iladan usoo tarxinayaa wax duuduuban oo markaa qof islaam markaa lagu gaalaysiinaya iska badan waxa badatay baarlamaanka oo la galaa gaalnimo ah waxa badatay tashriici baa gaalnimo ah mutlaqa saa loo itlaaqay tashriicu haddii uu yahay tashriic aan ka hor imaanaynin ilaahay diintiisa subxaana casa wajalla gaalnimo noqon maayo dowlad islaam aynu hadda dhisannay qaanuun baynu u dejisanay aan diinta ilahay ka hor imaanaynin ma kufriya gaalnima la waxaynu dejisanay nidaam inoo kale xadidaya ra-iisku goormuu dhacayaa yaa dooranaya see lagu dooranayaa ma gaalnima maya waxa gaalnimada ahi waa tashriica lagu banaynayo wax ilaahay diintiisa khilaafsan oo bimacnaa lagu xalaashanayo xaaraamtii laguna xalaalaynayo yani laguna xaaraameynayo xalaashi gabagabada hadalku waxa weeye dimuqraadiyadda iyo wasaa'isheedu ma kala dhashaane ninkii kala dhalinayo oo leh waddadii dimuqraadiyadda iyo wasaa'isheeda haddaad qaado falsafadeedii baad rumaysantao saasaad ku gaaloobaysaa waxaan leenahay war mujarad taswiid laguma gaaloobo mujarad dukhuul baarlamaana laguma gaaloobo mujarad tarashuxna laguma gaaloobo ninkii isagu qaba in lagu gaaloobana ha keena marka kitaabka iyo sunnada bal mujaradkaas yani waxa weeye madax yani halkaa qodobada lagu gaaloobayo bal waxa daliilka u ah iyo culimada tiriba in la keena rabno haddii alla ka dhiga insha allahu tacala qodobka aan ugu gudbay walaal waxa weeye culimadeenna waaweyn ee zamanka noole maxay ka qabaan naasirada baarlamaanka baarlamaanada ma la geli karaa maxay ka yidhahdeen waxaan ku bilaabayaa فتوى معروفة مجمع الفقه الإسلامي وفتوى ذي ومجامع الأقوة والعلماء المسلمين تأسوين هذا وفتوى دير آه لابد يكون يتضبضي بشي نوفمبر فرد جاي فريستين وي سديد نوفمبر inta iga khusaysan ka soo qaadanaya dal ka dhigo insha Allah laakiin fadada waan soo wada raray qofkii marka doonaya warqadahan ama qoraalkan muxaadaradaha u raajiciyo hadhow waxay yiraahdeen musharakatu almuslimi fi alintikhabati ma'a ghayri almuslimin fi bilad fi fi albilad ghayri alislamiyyati من من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال وحيرادين برلمانات أو لقلو oo waliba dawlado aan muslim ahayn baarlamaanadooda la galo waxay yiraahdeen waa masaa'isha oo khuduucaya maslaxada iyo mafsadada yani masala aqeeda oo qofku waa gaaloobay iyo waa islaamiga ka dhalanaysa maahe waxay u khuduucaysaa mafsadada iyo maslaxada ee fatwadan waxay ku kala duwanaanaysaa xaalka iyo makaanka iyo zamanka la fiirinaya koow zamankan maxaa munaasaba xaalkan maxaa haboon makaankan maxaa munaasaba la fiirinaya qodobka labaad fadada waxa yiraahdo yajuuzu lil muslim qofka muslimka waxa u banaan alladhi yatamatacu bi huquuq al muwaatana qofkaas oo yaani dhalasho haysta fi balad ghayr muslim qof muslim balad aan muslim ahayn dhalashadiibu haysta waxa u banaan bay yiraahdeen al musharakatu fi al intikhabat niyabiyati doorashooyinka baarlamaanada inuu mushaarakeeyo ka qayb galo wanaxuha iyo wixii lamid ah maxay ku cileeyeen lighalabati ma tacuudu bihi musharakatu min al masalih al raajihati xayalay danta ka dhalanaysa faa'iidada ka dhalanaysa in intiqaamaadka ay doorashada la galo ayaa xoog badan way sii sharxeen oo waxay yiraahdeen mithlu taqdiimi suurati sahihati ala islam xayra suurad wanaagsan baa islaamka laga bixin kara wadifaac an qadaa muslimiin fi baladi qofka baarlamaanka galay wuxuu difaaci karaa dadka muslimiinta danahooda ee aqaliyada dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta abu dantooda xifdinaya ee jaaliyadii muslimka xoojinaysa dawrka saameyneed ee ay ku leedahay beledka ay ku nooshahay waxyaabo badan bay ku leeyeen koob talow iyaguna ma waxay arkaan marka culimadaas oo aqlab ulamaa fuqahaa muslimiin zamankan ay mataalista ay ku kulmaan ay tahay talow iyaguna ma waxay arkeen oo ay baneeyeen kufriga in lagu dhici karo la ajli maslaxa waxaan leenahay maya waxaan leenahay maya maxaa yeelay baarlamaanka oo la galaaba dee lidaatihi kufri uma aha marka ninkii baarlamaanka galo maslaxada iyo diin u galay iyo ummadda inuu khidmeeyo kufri kuma dhicin in lagu been abuurto la yiraahdo wuxuu baneeyay kufri maslaxad u baneeyayna haddana waxaan taas waa firiya firiyada hal keeno meesha ay ku taalo ee waxaan kaloo ku daraya haddii la ka dhigo insha Allah taala fatwa lajna daa'ima lajnada lajna daa'ima la yiraahdo oo sheekh Minubaz oo odayga ka ah rahmatullahi alayhi ayaa waxa la weydiiyay hal yajuzu at-taswit fi al-intikhabati wat-tarshih laha mabanaantahay in la codeeyo iyo in doorasho la sameeyo in la isa sharaxo مع العلم بل في رصاد iyadoo waliba la og yahay anna biladana tahkumu bighayri ma anzala Allah inay baladkaas inuu yahay baladan kitaabka alle laga dhaqmin doorashada ma gali kara inta iga khusaysan fadada ka soo qaadanaya waxay yiraahdeen illa idha kana man rashaha nafsahu min almuslimina ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على أن لا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع شريعة الإسلامية xaalad bay tilmaameen ay bannaan tahay in la geli karo doorashada waxay yidhahdeen qofku haddii uu uu yahay kan isa soo sharaxaya qof muslima oo la rajaynayo marka uu meeshaa tago inuu dan muslimiin ka qaban karo ama ummadda danteedii iyo wax lamida samayn karo waa bannaantay bay yidhahdeen in la galo waa sheekh cabdilcasiis bin baaz sheekh cabdirasaaq cafiifi sheekh cabdillah bin khadayaan sheekh cabdillah bin qacuud culimadaas ayaa fatwadaa ku seexan sheekh ibn cuthaymiin raxmatullahi caleyh isagu wuxuuba qabaa inay waajib tahay in doorashada la galo baarlamaanadana la galo ayib fatwadiisi waa tan hadda waxaa la yidhi sheekh bal waxaad ka warantaa maa xukmu lintikhabaati almawjuudati fi lkuweyt kuweyt baa laga weydiinaya waayo kuweyt waa meelaha ay dadka islaamiyiinta waliba qolyaha salafiyiinta ee baarlamaanada ku jiraan bay ka mid tahay waxaad ka warantaa baa la yidhi doorashada kuweyt cilman bal hadda arrinkaa u fiirso iyadoo waliba la og yahay bianna aqlaba man dakhalaha min alislaamiyiina wa rijaali dacwati futinuu fi diinihi dadkii waliba galay baa la yiri ee ducaad iyo talabatu cilmi aha waaba fidnoobeen baa la yiri diintooda waxa laga yaabaa ka su'aasha weydiinaya inuu wadaadka halka Soomaalidu ka tiraado konfureedka isticmaale qof Muuse loo dhigay wadaadku rabaa inuu yaani maartay si fatwadu ay ugu soo baxdo yaani laakiin da sheekh sheekh ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi oo maartay usuli ah miya nin caamihi marka uu dagi karaya ma dagi karo sheekhu wuxuu yiri أنا أرى أن الانتخابات واجبة أنا وحن بوارك انتخابات كدورشنك واجب إني تهيو يجب أن نعين من, من نرى أن فيه خيرا وحن أركاب الإيران عاونه قفك أن أرقنه إنه خير وضو إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم dadkii wanaagsan hadday farfariistaan booskoodii yaa buuxinaya isagaa isu jawaab ahlu sharbi dadka ahlu sharkaa buuxinaya fadadu waa dheer tahay qaybta dambe wuxuu ku leeyahay ahlulcilmiga walaalaha iyo qaarkood baa waxay yidhaahdeen buu yidhi laa tajuusu lmushaarakatu intiqaabaadka iyo baarlamaanaadku ma bannaana ma aha sidan hadda loo dhigayo ee waa gaalnimo ah ma aha qaarkood baa ahlulcilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen buu yidhi ma bannaana waxaan leenahay buu markaa waxay ku cileeyeen buu yidhi qofkii wanaagsanaa ee meelaha galay waa ku inxiraafayaa oo maaragtay wakaas شيخ مركز وحيري لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل, إلى الرجل المنحرف هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج عفوا وحشيخ يروح إليه نينك أول أكساني أدوك أد ليضها ماشا هقلو تضعوا نحن بؤتقيا شيخ مركز وحيري نينك أول أكساني أن ليضها ماشا هقلو dadka wuxuu u tagayo ma inuu la qaloonaado oo nin xun isna noqdo ugu tagaya mise inuu toosnaado dadkana toosiyo naam li yuqil al-uj wuxuu ugu tagayaa biir wax qalooca inuu toosiyo ويعدل منه ونا ما أرتي وضد سحدة هيدو كسعليه إذا لم ينجح هذه المرة هذه مركا وشدوين كي وناجها أولها آن قارين نجح في المرة الثانية مركا لو بكون شحدونا حتى هذه الدورة شدن بويري وحيس يحبوه وسبحي ويان طلبات بكون شحدونا سؤالك لشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في لقاء الباب المفتوح وحل الشيخ هل أفتيتم بجواز الانتخابات وما حكمها مئة بنيسان إن انتخابات دورة شوينكو أي بنايه مئة فضوتين حكم كيدو سمحويه شيخ وحير نعم أفتينا بذلك وافضوا النبي ولا بد من هذا وأنا خاصة بقول إن لك لأنه إذا فقد صوت المسلمين عدك المسلمين تهدين لوايا معناه معنيه سوح النقون دونا تمحص المجلس الأهل الشر مجلس كأنه مركة أبنا نانيه تدك أهل الشركة وإذا شارك المسلمون في الانتخابات مسلمين تهدي أي انتخابات أي ماركتي كقيب قلانا انتخبوا من يرون أنهم أهل لذلك فيحصل بهذا خير وبركه waxay dooranayaan cidda islihin wanaag bay wadaa markaas arrinka khayr iyo baraka dhalanaysa Sheekh Albani raxmatullaahi alayhi ee isagana waa tan fatwadiisu silsilatu hudaa wa nuur wuxuu sheekhu leeyahay nahnu lana mawqifaan min al-intikhabat ee laba mawqif baan intikhabaadka kala inahay buu yiri ee dadka aan fahamsanayn yabdu liman la ilma indahu walaw li awwali wahla anna baynahuma tanaaqudan wala tanaaqud dadka aan cilmiga badan lahayn biir waxa laga yaabaa inay u qaataan in labada fadwa isku hor imanayaan laakiin isku hor iman maayaan buu waa fadwa dheere maqsadkiigan ka raacayaa sheekhu wuxuu yiri faxiina idan ala naaqibiina min almuslimiin an yushariku fi fi fi intiqabat fi intiqabat fi intiqab al-aslih wal anfa' lil islam wuxuu sheekhu banaynayaa in waqtiyada qaar kood muslimiintu marka ay khasab ku noqonayso inay doortaan qofka ay u arkaan inuu wanaagsan yahay oo u anfac badan yahay dantooda iyo masaalixdooda wa tayib ahlu cilmiga qaarkood saa darteed marka walaalayaal waxaad arkaysaan mas'alada ah baarlamaanaadka waa la geli karaa doorashadana waa laga qayb qaadan karaa mowqifkaas ahlu cilmigu ka qabaan ninka marka ama jamacada islaamiga ra'yiga intay ku qanacday tiri doorashada waa la geli karaa intikhaabaadkana waa laga qayb geli karaa macnaheedu ma waxa weeye inta hadalkeedii la taxriifiyo in la yidhaahdo waxay banneeyeen baarlamaankii oo gaalnimo ah in markaa gaalnimadii lagu dhaco maxaa yeelay dan baa ku jirta waxaas waa iftiraa weeyaan waxaas cidina ma orane marka koowaad horta baarlamaanka oo la galaa kufriga cidima oran lidaatibu kufriga cidima oran doorasho oo la sameeyaa lidaatiha kufri waa cidina ma oran ya cidii tiri marka waa in la keenaa haddiiba ay sugnaato baarlamaanka oo la galo baa lidaatihi kufri ah doorashada lidaatiha kufri ah hadalkaasi markaa nooc weji saxab u yeelan kari lahaa walow isaga laftiisu markaa yani waxyaalo kale usii baahanayo bal walaalayaal ahlulcilmiga qaarkood kutub bay ka qoreen mas'alada inay bannaan tahay baarlamaanka gelitaankiisu ayib sheekh cali balxaaj wuxuu leeyahay risaalo la yidhaha kashfu niqaabi can jawaazi dukhuul lintiqaab inay bannaan tahay waa culimmadii jazaa'ir ee jabhatu niqaabna hogaamiyayaasheeda ka mid ahaa inay bannaan tahay baarlamaanka in la galo maca dalik wuxuu leeyahay risaalo la yidhaahdo addamqatu alqawiya fii bayaani kufri caqiidati dimuqraatiya yacni waxa weeye yani ku dhufashadii xoogga lahayd ee tilmaamaysay caqiidada dimuqraadigu inay gaalnimo tahay marka waxa kala jaada caqiidada dimuqraadiyadda iyo falsafadeeda iyo mabaadi'eeda qofku inuu qaato iyo oo dhinaceeda loo radinaya marka culimmadu leeyihiin in maaragtay tashriica lagu xalaalaynayo wax xaraam ama lagu xaraamaynayo wax xalaal iyo qawaaniinta wadciga iyo calmaaniyada waa kufri marka la leeyahay mabaadi' baa laga hadlayaa marka la leeyahay doorashadu waa bannaan tahay intiqaabaadkuna waa bannaan yihiin baarlamaankana waa la geli karaa haddii maslaxad sharciga ku jirtana wasaa'il baa laga hadlaya ninka markaa wasaa'ishaas iyo mabaadi'daas kaga khaldamaan dee waxa weye axkaamtaa khaldanaynu arkayno ayuu markaa soo saaraya oo ay ka dhalanayso jamhuurka culimmada iyo jamhuurka ummadda in markaa dee la gaalaysiyo ay markaa ka dhalanayso waxaa ka mid ah culimada si gaara uga aliftay kutub oo rajaxday in la geli karo الشيخ عمر سليمان الأشقر ورنتي نعاد علمي بدنا كتاب كسل يرادو حكم مشاركته في الوزارات والمجالس النيابية قف دونية آه علماء ما حيك قبان مسلمين تو أما بس كتب محل لقى قري يو وحي لحريرة وحن لا النهي هأراجعيو يعني ما ربتي مضانات كذا أراجعيو إنه بس أنت سنقول كائنا أو نرب له كلي أنا نقصقنه مسألة أبرلمان كلا جري كرا يدورش على سمين كرا oo jamaacadan oo islaamiga lagu gaalaysiiyay inaana iyaga ku ekayni culimada muslimiinta aqlabkooda ay qabaan oo marka iyagana loo baahay in lagu gaalaysiiyo haddii marka culimadaas aan la gaalaysiin karin ya waxay markaa noqonaysaa maxay tanaaqud bay markaa noqonaysaa wixii aad kan ku gaalaysiisay kanna samaynayda kan waanaad ku gaalaysiisaa haddii kale waxaagu waa taxakum iyo tanaaqud hadalkaagu markaa waa isburinaya waa tashahi iyo yacni qof aad ama si gaara u nacab tahay ama aad muxuu dhibaa duruufo kale ay jiraan yaad markaa dube iyo xukum iskala raadsanaysaa ee wax sharci markaa ku asaasan ma aha ayib culimmada le baarlamaanaadka waa la geli karaa maxay ku cileeyeen waxay iyagu ku cileeyeen horta marka koowaad ma qabaan baarlamaanka oo la galaa inuu iska gaalnimo u yahay waxayna ku cileeyeen marka labaad oo waxa yiraahdaa maadaama aanay diski gaalnimo ahayn waxa la fiirinaya maxaa maslaxada ku jirta maxaa mafsadada ku jirta saadarta bay saddex qowl hal cilmigu qaalibkooda ka qabaan qolo yiri warbaahlkan fasaadkiisa badan oo diiday waana culimada inta yar aad bay u tireeriyeen ragaas iyo rag yiri warsabankan masaalixdiisa badan oo aqlabka culimada muslimiinta salaf iyo ikhwaan iyo waxooda isku wada dir ashcariga xitaa zamanka nool waxa weeye maaragtay aqlabkoodu saasay qabaan iyo qolo iyagu yiri ma si guudna u banayn mayno si gaarana u banayn u diidi mayno eh waxaan marba eegaynaa maxaa maslaxada ku jirta maxaa mafsuuda ku jirta taasaan markaa la wareegaynaa waana ta ay qabto jamaacat al-islam bil kitaabi wa sunna way jamaacaadka islaamiga saadirteed baa marka ay culimadu waxay ku cileeyeen in aanay baarlamaanaadku lidaati aanay kufri ahayne ay tahay wax masaalixda mufaasida loo eegayo marka labaad culimada baneeyay baarlamaanaadka in la geli karo iyo doorashooyinka intiqaabaadka waxay yiraahdeen waa min baab al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa xumaan la reebayo iyo munkar la naqdinayo kaniisad baad gashay ilaahay qeyrkii lagu caabudayo ma waxa ka dhalanay mujarrad inaad gashay inaad ku gaaloobayso ma ay hadii aad kufrigooda kala qayb galaysana dood ku gaaloobaysaa hadii aad kufrigooda radiyeysana ninta daaciye muslima toosano muslimaad akramakumullah dumarka xunxun meelaha ay ku ururaan baad gashay haddaad balaayo iyo xumaad saudi aad rabtana teenin xuno maaragtay balaa baad noqonaysaa haddii aad dacwo iyo khayr iyo diin u gashayna iyana waxa weeye qof wanaagsan baad noqonaysaa waxa kada tayib iyadoo dad dabcan dawaabideeda leh qofka muslimka mawaqacu tuhamka inuu ka dheeraado marka loo baahan yahay insha Allah ta'ala jamaacaadka islaamiga ah haddii culimada intaan kaga tagno iyo maxay ka qabaan baarlamaanaadka gelitaankooda waxaan leenahay jamaacaadka islaamiga jamaacada ugu horeysay lagana yaabo inay ugu balaaran tahayba ama ayayna saa orane ay suurtagal noqon karto laakiin jamaacadun kamid ah jamaacadka ugu waaweyn waa jamaacatu ikhwan muslimiin adabiyaadkeeda waxaa kamid ah in baarlamaanka la geli karo intikhaabaadna la samayn karo jamaacadka salafiga ama tayaaraadka salafiga intooda badani waxay qabaan in la geli karo intikhaabaadka sidaa darteed baa jabhatu inqaad jazaa'ir ay doorashooyin galeen xarakatu xamaas doorasho darteed bay hadda ku xukumtaa meesha la yiraahdo yaani maartay qaza ku xukumtaa iyo baarlamaan ay ku jirto ee salafiyiinta kuwait iyo urdun iyo masar iyo tunis iyo maghrib maghrib alcarabi iyo ikhwaankooduba doorashooyin bay galeen baarlamaanaadkana way ku jiraan waxaa iyana inaan la ilaawin mudan jawhar dudayeef raximahullah sheeshniya ninkii mujaahidka ay weynaa madaxweynenimada xaguu ka keenay doorashuu galay doorashadii uu ku guulaystay waxa iyana inaan la ilaawin mudan iyada lafteedu doorashadii hadda masar ka dhacday waxa u tahniyadeeyay mursi xarakatu taliban mowqiceeda rasmiga ah bay ugu tahniyadeeyeen talow ma nin kufriya gaalnimo ku dhacay ya bay u tahniyadeeyeen kufriya gaalnimo ugu tahniyadeynayaan miya mise waxay arkaan inay tahay wado islaamka lagu cisayn karo sharkana lagu yarayn karo munkarkana lagu khafiifin karo waxaan marka isweydiinaynaa culimadaas oo dhan iyo qeyrkood iyo jamaacaadka islaamiga iyo qeyrkood waxay qabaan waxay jamaacat al-i'tisaam bil-kitaab wa sunnah qabtee iyaga laftoodu miyay gaaloobeen tan marka oo waxay qabaan in kufriga loo gali karo laajli maslaxa oo mafiriyada iyo been abuurkaas ay qabaan meel ay ku taalla aanay jirin waa in marka kuwana la gaalaysiiyo waa in marka kuwana la gaalaysiiyo haddii kale waxa imanaya tanaaqud iyo taxakum baa marka imaanaya waxaan isweydiin karnaa walaalayaal maadaama oo mas'alada ee, baarlamaanka gelitaankiisa iyo intikhaabaadku ay tahay masalo qadiima masalo qadiima oo culimmadu isku khilaafeen way bannaanta iyo ma bannaana iyagoo masaalixdii mafaasidda eegaya xaggeebay ka timi been abuurkan ah in la yidhahdo ninkii yidhi baarlamaankaa la geli karaa ama doorashaa la samayn karaa wuxuu aaminsan yahay in ee, kufrigii loogu dhici karo maslaxo wabitaali waa gaal xaggee cibaaradani ka timi waxaan anigu leeyahay runtii markaan wadaadka muxaadaraysa dhegaystay هورنا أنو أخريي قرمل لي راد مشركون في سبيل الله نبا وحو قري قرمل لي راد مشركون في سبيل الله وحنا نوى من سنة محاضرة سوحي كتمي قرال كاس مشركون في سبيل الله دور الشوين هذا مركي أي بلابمان ثورات كان يكعدون نظن يوحى كان عربتو أي سمايين oo in badan oo xarakaadka islaamiga ay doorashooyin waxyaacankaas galeen baa nin wax ku qora mimbar qulaadu ay leeyihiin iyo qolahan wax takfiirey mimbar tawxiid ul jihaad leeyahay ayaa wuxuu qoray qormo leela mushrikuuna fi sabiilillah dad shirki ku dhacaya laakiin ilaahay darti uga jeeda markaas wuxuu yidhi haddaad baarlamaanka gasho bimacnaa waxaad aaminsan tahay inaad yani tashriicii bannaan yahay oo markaa dadkiiba kufriya gaalnimo sidaa ugu xukumay maqaal dheer weeye qawaacidda wadaadkaas isticmaalay mushrikuuna fii sabiili llahi qore abumundar shanqiidi baa la yidhahdaa iyo tacsiinaadku isticmaalay iyo adiladu isticmaalay iyo xataa nukadka iyo nawaadirta iyo waxyaalaha lagu qaslo ee uu soo raray ayaa wadaadka laftiisuna soo raray miyayna markaa oran karin labada way kala qaateen oo kan dambe ka horu ka qaatay miyayna oran karin maxaa yeelay mas'alada baarlamaanaadka in la geli karo xarakat al-ittixaad al-islaami oo haddana la yiraahdo jamaacat islam kitaab wa sunna waa madhab qadiim ay qabtay maxaa markii nimankan qulaada ay qoreen mushrikuuna fi sabiilillah muslimiinta ay ku gaalaysiinayaan inta waxaa la soo qaaday loogu dabaqay jamaacat islam kitaab wa sunna oo hore loogu sheegi waayay intaanay maqaalaadkani soo bixin ayb qofkii u baahanay muxaadaradan ha dhegaysto bal maqaalkaana ha akhriya insha allahu tacaala waxaa baraarujin mudan wadaadkan abumudra shanqiiti ee leh ninkii gala baarlamaanaadku wuxuu aaminsan yahay kufrigii in maslaxa loogu dhici karo wabidaalik welibana waa ku gaaloobaya fatwo baa jirta uu leeyahay ninka mujaahidkahay bayna qowsayn mujaahidka ninka la yidhaahdo waxaa u bannaan waxaa u bannaan bal aad u fiirso inuu saliib xidho haddii maslaxadda jihaadku ay arrintaa ku jirto saliibkoo la xidhaana waa gaalnimo wiil maxaa yeelay buu daruuraadka iyo masaalixda dagaalka waxay keenaysaa in kufri lagu dhici karo isaguna hadda dadka muxuu ku gaalaysiinay ya waxaan marka leenahay ninkani isagaaba si sariixa u sheegay in kufri maslaxad loogu dhici karee bal isaga ha laga bilaabo takfiirinta iyo gaalaysiinta hadalkiisaan soo guuriyo wuxuu yidhi allahu almustacaan أن تعليق الصليب من المسائل التي اختلف العلماء في التكفير بها صليب كل حدو مسائل العلماء اسكو خلافين إن لاسكو قاليسيو وأن القول الراجح هذا الراجح وهو الذي قال به أكثر أهل العلم وأنا هذا انت بدن أهل العلم وقبان أبوي أنها مسألة مكفرة ومسألة لقو قالوا هذا وقفك الصليب حدو وأنها تبيح للضرورة بالنسبة للمقاتل ومن كان في دار الحرب wayna bannaan tahay oo daruura daruuradu waa nooc masaalixdii ka mid ah daruuro iyo maslaxadii qitaalkeena ugu bannaan tahay hadduu qofku uu dagaal ku jiro amaba se dul gaala joogo ayib marka leenahay barta kuwa ha laga bilaabo iyagaaba iyagu si sariixa u sheegaya in kufrigii loogu dhici karo maslaxadii dani waxaa iyana qariiba qolyaha qulaada mid ka mid ah oo basiira tartuusi la yidhaahdaa inuuba isagu si sariixa u baneeyey kufriga in loogu dhici karo maslaxad bal wuxuu yidhi laba gaalnimo haddaad aragto oo midna yartahay midna weyn tahay tayar baad ku dhacaysaa si aad taweyn uga badbaado waa asxaabtiisa weeye bal horta asxaabta ha laga soo bilaabo intaan dad aan qabin masaa'ishatan biqadi nadar furuucda hoos hoose saxeeda iyo khataeeda oo waxaa laga yaabaa ninka ikraha ku tawasuca oo markaa sida aan soo naqlinay geliye baabka masaalixda iyo mafaasiddu inuu masaa-isha furuucda qaarkood qabi karayo oo wax suurtagal noqon kara laakiin waxaan leenahay nin aan isagu qabinba qawaaciddaana aanba sheeginba وقوع الكفر للمصلحة أو بالمصلحة sida uu soo dhigay waxaan imaan qabin aan sheegin oo marka lagu been abuuranayo inta aan laga keenin cimaaraadkana waxaan taagnaanayna waa been abuure nimaan waxaan qabin inta dhaqada laga saarto kuwan laga soo bilaabo marka iyaga horta lagu xukumo gaalnimo qodobkan ugu gudbayna walaal waxa weeye halkaan xasaan burata min zaman kaafira murtada wadka isaga laftiisu tolo waqti waqtiyada kamid magaal murtada waa maxaa yeelay muxaadaro baa jirta uu leeyahay oo uu kaga hadlayo baarlamaanaadka la yiraahdo doorashadii baarlamaanaadka Kenya in la galaa waa waajib waa inaad gashaan bal wuxuu leeyahay maxaad meeshan ka qabanaysaan haddii baarlamaanaadka galaynin dadan galay maxaad ka qabanaysaan gala buu leeyahay ninkii ka baqayay buu leeyahay inuu gaalnimo ku dhaco meesha ha iskaga tago muxuu ka qabanaya wuxuu qabay marka in barnaamijka la geli karo ayib waliba dhul gaalo ama wadan gaalo ah oo kitaab iyo sunna waxbaan ku xukumin barnaamijkiisa in la geli karo waxaan leenahay toba markaa magaal buu ahaa ee waliba isagu wuxuu qabaa ee in aan gaalnimadu ikraah waliba uu aad iyo aad u adkeeyay mooy in aanay cudurdaar kale lahayn ayib ee sadarti marka waxaan leenahay wadaadku talow ma mukrah buu ahaa mise yani waxa weeye maaragtay allahu mustacaan wadanka kenya la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay cudurdaaro gaara leh intaan masaladan ka bixin waxaa jirta qormo uu wadaadku leeyahy oo la yidhaahdo ta'yiiduhu munaasara oo ku gaalaynayo ku gaalnimo xukumayo dadka somaliland ku nool dadka puntland ku nool dadka ku nool uu leeyahay atbaacda dadka taabiciinta u ah xukuumadda puntland iyo xukuumadda somaliland iyo xukuumadda shariif iyo wadanka la yidhaahdo soomaali galbeed intuba waa gaalo weli atbaacdooda waxaan isweydiiyey kenya soomaalida talow taabiciinta u ah maxaa looga reebay kenya ma waxay noqotay naaqid ma waxay noqotay maanic min mawaanic takfiir mise talow haddii kenya iyada la yidhaahdo dad aan la doonaynba xukunka markaa shamlinaya ila isaga laftiisa kenyaati ahoo basaboor iyo dukumenti kenyaati hayste allah mustacaan waxaan leenahay shuduudaadkaas oo kale maxaa ka dhalan kara shuduudaadkaas iyo quluwgaas waxaa ka dhalan kara de waxaan aad arkayso ilzaamaadkaas baa ka dhalanaya masaa'ibtaa iyo nataa'ijtaasaa ka dhalanaysa oo markaa ama in muslimka la wada gaalaysiiyo oo qofku marka akhirka yidhahdo anigaa muslima ayaa markaa ka dhalanaya wey waana khatar yacni waxa weeye maaragtay fikriga takfiiriga ah ee khaarijiga ahna walaalayaal musalsalkiisu ma istaago ilaa marka ugu dambaysa dadka qulaadda ahi ay iyagu isgaalaysiiyaan kuwan aynu ka celcelinaya leenahay war muslimkaa gaalaysiinina aakhirka waxaad arki doontaa iyagoo markay muslimkii kale ka soo farxasheen oo waxay gaalaysiiyaan waayeen iyagii maxay isgaalaysiinaya ilaa muslim aan daliil loo haysan marka la gaalaysiinayo muxuu kaga duwan yahay kan adigu aad hadda isku afkaarta tihiin isna qaylum yaroo baatilaho waxma aanay ka jirin inbaad aakhirka u heli doontaa takfiirkii masar ayaan culimadeena waxaan ka dhageystay ilaahayna u xifdiyee waxaan ka dhageystay meel kama akhrin laakiin culimadeena qaar dhow qaar badan oo ka mid a ka dhageystay iyagoo leh nimankii takfiirka ahaa ee masar markii la xirxiray say isu gaalaysiinayaan labaa markii dambe isku soo hadhay midba mid uu lahaa adaa gaala adaa gaala adaa gaala markii dambe labadii isku soo hadhay baa marka iyana isgaalaysiiyey ya labada isku soo hadhay iyana isgaalaysiiyey waayo ma istaago madhabkaasi saasuu maaragtay yahay runtii qadarkiisa iyo taarikhdiisaana sidaas laa yatawaqafu musalsalu takfiiri xataa yukafira alqulaatu bacduhum bacdan bacda takfiiri اlummati hada taarikhu muqadaruhum baa leen walaalayaal waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan soo celcelinta mas'alada ah baarlamaanaadka la galaa inay bannaan tahay iyo doorashooyinku inay bannaan yihiin iyo wax lamid oo marka aad istiraadaan oo mas'alada xaakimiyadu meeda iyo diinta la isku xukumo mas'alada xaakimiyadu diinta la isku xukumaa waa rukni weyn oo oo ka mid ah waxyaalaha ay saxwal islaamiya ay ugu yeerayso ummadda muslimiinta ah waxay iska bedelayna ma jiraan wasaaishu ha kala duwanaato laakiin waxa weeye diinta ilaah in la isku xukumo waajib weeyaan jamaacada isaan baa qabta jamacaad kale muslimiinta oo dhan baan wada qabaa dhammaantood ilahayna subxana caz wajal kitaabkiisa qur-aanka maadada xukumka laba boqoloo goor wax ka mida lagu soo celiyey ishtiqaaqaadkeed ama ha noqdo masder ama ha noqdo ficil maadi mudaaric ism faacil wuxuu doono ha noqdee laba boqoloo goor wax ka badan baa lagu soo celiyey oo kutusaysa ahmiyaddeeda waxaan kaga ekaanayaa dhowr aayadood in alxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyah in alxukmu ila lilah yaqusu lxaqa wahuwa khayru lfaasiliin xukumka ilahay keliya baa iskale subxana caza wajal laakiin runtii waa masaa-isha u baahan in aad iyo aad loo cilaajiyo oo bimacnaa غلو بدن بعد قاركود غلاي قاركود مجرد تشريع آن وهلين تحليل إيه تحريم أما الناقد آن وهلين باي وحي كرتيبه إنه كفر يقال لمتاي قاركودنا تشريع وهليو حرامين يا حلالين لو قصديو إلهي دينتي سلوغو بدليو أي أورانيا الماي واسكا كفر أسقر وي لبدا أرمض رمتي وحو دحيا بها جلو حقو لبدا باطل كاب ودحيا مسألة سوا سيدي نينكا مركا بارلمانكا بنينيا وحو قبا baarlamaanka ninkaa galay inuu kaga dhex qaylinayo kitaabkaa la isku xukumo maadadaa la sheegay kitaabkay khilaafsan tahay sunnada nebigay kasoo ka hor imaanaysaa saa darteed wuxuu u arkaa wasiilo diintii lagu xoojinayo nin uu arka wasiilo waxaan inay tahay diintii lagu xoojinayo ayaa la leeyahay may wuxuu qabaa in diintii la duminayo markaa lagu gaalaysiinayo جماعة الإسلام بالكتاب والسنة وحي قبتها مسألة صدح قول بك قبتها كو وجوب الحاكمية والتحاكم إلى شرع الله إن دينة إله لا يسكو حكمه أو لغا حكم لكتا إن يتاي شيء واجبة صغيرة إيه كبيرة qofkii intaa waxaan ahayn ka sheegaana waa muftar been sheegaye ha keeno meeshuu ka keenay qodobka labaad waxay qabaan kufru alqawaaniin alwadciyati allatii tuxalilu alxalaala wa tuxarimu alxaraam inay qawaaniinta wadciga ee kufri tahay ee qawaaniinta wadciga oo xaaraamta xalaalaynaysa xaaraantana xaaraamaynaysa yani manaadkii kufriga uu heliyo qofkii intaa waxaan ahayn ka sheegaana waa muftare waa beenaale ee waxa uu ku been abuuranaya meesha ka keenay waa inuu sheegaa waxay kaloo qabaan jawaazu listifaadati min wasaa'il dimuqraatiya wasaaisha dimuqraatiyada ee aan sharciga khilaafaynin sida doorashada iyo baarlamaanaadka in la isticmaala inay bannaantay manhajkeedaan dhowr qodob ka akhriyaya lagu been abuurtay manhajkeeda lagu been abuurtaan dhowr qodob ka akhriyaya insha allah waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen waa nu'minu waxaan rumaysannahay annahu yajibu alxukmu bimaa anzala allah in ay waajib tahay in kitaabka ilahi la isku xukumo wataxaakum ilayhi loona xukum dhigto fii kulli sagiiratin wa kabiira shay yar iyo shay weynba ولا يجوز الحكم والتحاكم إلى دساتير جاهلية ولا إلى قوانين وضعية ولا إلى أسلاف وعادات جاهلية قبلية ما بنانا وح عن كتابك الله سنة النبي هين إن ليس حكم دكتور كدب له آيات يا حديث فربدا أي سؤال نقليا أما أدلة بدن بيسؤال نقليا بالأحرى waxay kaloo yiraahdeen wal hukmu bighayri ma anzala Allah kitaabka Allah waxaan ahayn la isku xukumaa wuxuu noqon karaa kufri akbar wuxuu noqon karaa kufri asghar taana way kala tafsiiliyeen waxay kaloo yiraahdaan rumaysannahay la yajuzu tahakum ila ghayri shar'i Allah waxaan diinta Allah in looga xukum dhigtaa ma banaana iyana marka adiladeeda ay keeneen waxay yiraahdaan wanara waxaan arkaynaa anna fasl ad-diin 'an ad-dawla diinta iyo dawladda oo la kala saaran maadida almaaniyadu inay tahay dalaalatun wa muruqun wa zandaqa baadi iyo diinta ilaahay laga baxay inay tahay iyo ma aragtay qasbu fikri inay tahay waxay yiraahdeen andimada qarbiga iyo sharqiga ee yaani waxa way waxaanu ka qaadan karnaa wixii kitaabka Alle iyo sunnada nabiga waafaqa waxay yiraahdeen waxaan u aragnaa dimuqraadiyadda iyo almaaniyadu inay yihiin manduuma fikriya munaaqida lil islaam fi haqiiqatihi wa falsafatihi xaqiiqadooda iyo falsafadooda marka la eego maha wasaa'ishooda eh waxaan u aragnaa inay diinta ilaahay ka hor imanayaan islaamnimadii sidaa darteed waxaanu arkaynaa dadku inay diinta alle iyo kitaabka alle isku xukumaan qofkii dimuqraadiyadda iyo falsafadda calmaaniyada qaata oo falsafadeeda iyo mabaadi'deeda qaata ogna isagoo ogna markaas sidaa ugu qancaa shaka male qofkaas inuu kufri ku dhacay laakiin qofkii aan ogeyn maanta dimuqraadiyadda dadka muslimiinta maxay u yaqaanaan waxa ka soo horjeeda maxay dictaatoriyadda qofka hadda caamiga halka iska jooga dimuqraadiyad maaha buu ku oranaya isagoon dimuqraadiyad waxba ka akhrin oo aan garanayninba dimuqraadiyadii waxay tahayba aan garanaynin wuxuu u haystaa keliya maxay doorashooyinka iyo maaragtay dictaatoriyadda laga hor yimaado sidaa darteed cibaaraadka qaarkood xukum karatibitaankooda waa in laga taxadaraa maxaa yeelay curfigu wuxuu leeyahay yani maaratay wuxuu leeyahay ictibaarkiisa tixgelintiisa ayuu leeyahay waxay yidhahdeen waxaan aragnaa ana ikhtiyaara almuslimiina man yumathiluhum في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله مخالف لشرع الله لا يدخل في في المفهوم الكفري للديمقراطية وحركة المسلمين تو إني دورتان قف دنتودا أقمية أو مامول يوح عينكاس أقمنية وحاسو أن دينتي إلهي كهر إيمانينين وحانو أرقنا بإيراد أرنكاس إنا دينتا الله خلاف سنين وحان كسو ختيمة يا وحي إيراد وحانو أرقنا وأما الانتخابات والتشريعات انتخابات كدورشوينكا iyo tashriicaadku doorashooyinka iyo cafwan intikhaabaadka iyo tashriixa iyo sharxidda iyo codayntu inay tahay fa inaha aaliyatun wa wasiila waa wado bay yiraahdeen laa fikrun wa manhaj fikri iyo manhaj maaha waa masaladii aynu soo taqriirinayna weeye lidaa fa hiya jaa'izatun waa bannaan tahay fii xaddi daatiha iskeed way u bannaan tahay إذا لم تتضمن هذه أنا كلنسا مخالفات شرعية مخالفات شرعية ولم تؤدي أنا أكين إلى مفسدة راجحة مفسدة راجحة يعني سنة أي وحكرة تفصيليا أنت اللي قتقي بالعدالة حمضة فيه سنة أي وحكرة تفصيليا أنت اللي قتقي أو وحا أي أرميسيهن آلت وأن دينت اللي قبحينين علماء المسلمين تي جماعات الإسلام يقولون أي لقبان أي مركا وحا لقد رتبي يعني وحا أنا مركا قبين أو بين أبو رشا wuxuuna waa safxado koobanoo waxaan waxaan u arkaa in loo qasday runtii saa darteed baan waxaan leeyahay waa cudwaan iyo calaytan ma aha toosin iyo xukum la diinta ilaahay oo lagu gafay oo la saxaye waa cudwaan iyo calaytan maxaa yeelay safxad iyo laba safxadood wax ku yaala inaad gaari kari weydo wada akhrin kari weydo oo in yar aad marka intaad ka soo goosato weliba aad taxriifiso waxaan ka dhalanayna aad ka dhaliso qofkiina aad xukum dul saarto يعني أنا إيه هذا لاتكون بين أبو رطيات كذا لسي أو ولي هذا الكأنو قبين وحكذا لنا ينانو قبين أو ترى هذا مركا أول كاسي مارك حكم حكم قصيقتين وأنه على الله تنويه ما ها مارك شرعي دينت إلهي سبحانه عز وجل ولا تحقرني وحن قصوا قتنا يا ولد أه أنا قرطة أهل مائه جماعة سوين إن اندفاع رنتي علماء وين طلبة العلم بيلاذها فربضا وبارزينه iyadana waxba u dhimi maayo xukum tacadi oo maaragtay nin shaab ah oo saxwada dacawiga iyo cilmigaba ku cusub runtii fatwo uu ka soo saaray fatwa bayna qawsayn waxba uma dhimayso laakiin munkarku markuu sida aweynaado waa in la radiyaa munkarku markuu soo aweynaado in la radiyo wey waxaan ka rajaynayaa walaalka fatwadaas iyo wixii la mid ah inuu ka laabto oo dadka muslimiinta ku gaalaysiinayo oo ku dhisan fahmo aan sax ahayn waxaan ka rajaynayaa inuu masaa'isha takfiirka iyo tafsiiqa iyo masaa'il al-asmaa'i wal ahkaam inuu dib u raajiciyo waxaan ka rajaynayaa wixii ku tacalluqa masaalixda ummadatan iska dhibaataysan inuu iyadana dib u raajiciyo waxaan kula talinayaa weliba inuu u daayo masaa'ishaas ehelkeeda culimmada waaweyn da ahaan iyo cilmi ahaan iyo khibrad ahaanba u weyn inuu u daayo maxaa yeelay haddii kale dee waxaa ka dhalanaya waxa hadda aynu arkayno oo akhtaa ah ayaa markaa ka dhalanaysa waxaan leeyahay ka rajaynaya subxana caza wajalla waan boobsiinay oo wax u baahnaa malaa in laba muxaadaro ama saddex jalso iyo wax aynkaas laga dhigo ayaanu hal jalso uun ku maaragtay soo koobnay maxaa yeelay waxa runtii iska yar adagoo aan anigu naftaydu aan jeclayn radiga iyo qof bani aadamka dabatagiisa iyo maarata waxyaala caynkaasi ma aha mawduuc leh macaankiisa leh markaad sheegayso oo waa waxaad mudbar ku taa ku khasban tahay saa darteed marka ku taraxtagiisa iyo inaad jalsaad fara badan ka dhigta iyo yani waxa weeye maaragtay mustasaaq qofka uma noqonaysa runtii waxaan rajaynayaa in maqsadkii ujeedadii aan ka gaarhnay waxaan leenahay gabagabadii jamaacadaasi islaamiga ahi ma rumaysna kufri in loogu dhacayo liajli maslaxa waa been abuura meeshii laga keenay hala keeno waxay rumaysan tahay waxa culimmada muslimiinta aan soo sheegnay ay rumaysan yihiin haddii kuwaasi ay muslimiin ku yihiin iyagoo isku wax rumaysan dee iyana markaa waa muslimiin haddii kuwaasi gaaloobeenna iyana waa gaaloobeen markaa waxyaalaha walaalka uu tilmaamay waxaa ka mid ah qofka wax doortay iyo kala doortay intuba inay gaaloobayaan ya iyadoo la ogyahay jamhuurka maanta muslimiintu inay aqlabkoodu ay doorashooyinkaa wax wax doorta iyo wax doorta ay yihiin iyo wax meelay u maraan bala oo hadday heli lahaayeen wax dooran lahaa raba hadday heli lahaayeen wax dooran lahaa أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل كلمتنا هذه نافعة إن شاء الله تعالى كلمة نافعة إلهي كردقو أيان كرجين خلط كان صحدا توسي سنة يعني ما ربتي أباطيشة بين أبو الرضع عنك سكال أنا ما ربتي إحكامتها جائر كانت توسيسة aan abuurin yani maaragtay allah mustacaan munkarku inuu sii intishaarana aan abuurin maxaa yeelay radintu xiisaheeda iska leed marka soomaaliduna waa jeceshaayo waxbaa la radiyay markay maqasho aad bay u xiiseeyaan aad bay u jecel yihiin intaas baynu ku gaabsanaynaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka watuubu ilayka intaanan ka gudbin waxaa jirta runtii qoraal la soo geliyo wasiyadada qaarkood oo doctor uu leeyahay cabdiraxmaan شيخ عبد الله شيخ عمر runti aad iyo aad iyo aad u wanaagsan qoraalkaasna hal akhriyo insha Allah ta'ala jazakum Allah khayr assalamu alaykum